waa tahay idaacaddi star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxaa halka qore wargeysada kale daily nation the standard gacanteeda waxaa ku jira dhegeysa wargeyska the standard waxaana kala duwan usaa ka qoraya waxayaan dhegeystayaasha la wadaaga halka qeybaha kalena aada ku maqli doontaa wargeeska kale the daily nation iyo sidoo kale dhegeystayaasha saakaasi kusoo kaakaceen kuwa barisan maqalka idaacadda dhammaan aan ku bilaabo dhegeysal wargeyska saaka halkan wuxuu qorayaa faahfaahina kaga bixinaya wadanka ruushka dhibaatada uu ku hayo sidoo kale ukrein weerarka markaas uu ku qaaday magaalooyin aada u tiro badan halkan wargeyska saaka uu qorayaa tan shalay markii garinkii hore ama horaantii waa berigii hore uu ku qaaday shalay ilaa iminkan socdaan dhegeysaday weliba kulamada markaas ee qaraamada midoobay iyo weliba kuwa markaas wadamada g sebanka ah ay kulmayaan dhegeystayaal waa wargeyska sidoo kale halku uu qoraya kulankii saddexda ama kulankii saddexaad ee sagaana uu markaasi ka dhacay madaxweynaha ama madaxweynaha markaas ku qabtay kana hadlay arrimaha markaas madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo weliba dardargelinta arrimaha markaas madaxweynemadaxa xisbiga odm raila odinga iyo sidoo kale colonzo musyoka oo markaas isagana ka qeybgalay kulanka markaasi waa kulan ka qeybgalay jorono xisbiga u d p cyrus jirongo halkan sidoo kale maanta xisbiga markaas odm isagana uu qabsanaya kulan ay markaas doonayaan inay dhinacyada kala duwan ka hadlaan dhageystayaal arrimahaasi ayaa barnaamijka dhegeys dabcan arrimahaas wargeysada markaas qorayaan iyo sidoo kale bridge ama sidoo kale buunta la dhisay pi bridge waa dhankaas kajado county ama kajado east oo markaas asagana dumay lacag fara badan ah ay ku baxday dhegeysta ilaa iyo boqol laba iyo toban milyan oo lacagta dalkani kenya ayaa ku baxday hal isbuuc kadibna waa uu dumay shalay ayuu dumay dhegeystayaal sida wargeyska saaka uu qorayo aan ku bilaaba wargeyska saaka halkan wuxuu faahfaahin kaga bixin aan kaga hadlaya arrimaha ku saabsan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo kulanka markaasi sagaana saddex arrimaha markaas uu madaxweynaha ku-xigeenkiisa uu kaga hadlay haddaba waxaa malaleeyahay saddex maalmood oo cambain ah ayaa markaasi uu ku sameyn doonaa dhanka mount kenya waa saddex maalmood isaguna markaasi doonayo in uu ololihiisa siyaasadda uu ku taageero madaxa xisbiga o d m raila odinga waxaana madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu dardargelin doonaa sidoo kalena kaga dhaadhicin doonaa qorshaha iyo weliba higsiga madaxa xisbiga o d m iyo arrimaha markaas u suurtagelinta fursadaha kambeynkooda ay markaas doonayaan wuxuu doonayaa in markaas u xudxuto sidoo kalena hogaamiyaasha kala duwan ee bartamaha dalka ee mount kenya inuu xudxuto kana soo jeediyo dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayna markaas u jeestaan dhanka xisbiga o d m raila odinga uhuru kenyatta iyo raila ayaa markaas iyagana bilaabi doonaan maalmo ama bil kadib um dhegeystayaal ololahooda siyaasadda kula tegi doonaan dhammaan kountiyada kala duwan ee dalka halkaas ololahooda siyaasadda ay doonayaan inay markaasi kaga bilaabaan dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto asagana wuxuu leeyahay madaxweyne adigana ciddaa doonto waad markaasi taageeri karta waad ku laaban kartaa oo waad taageeri kartaa laakiin wuxuu leeyahay qorshaheeda iyo arrimaheeda markaas waa inaa faraha kala baxda waxaana markaas uu jawaabay madaxweynaha dalka uhur kenyatta hadalka sagana oo markaas arbacadii uu halkaasi ka jeediyey isagoona sheegay in dhibaatada burburka iyo weliba geedi socodka hanaanka sixir bararka wadanka inuu isaga markaasi ka dambeey madaxweyne ku-xigeenka inkastoo taasi uu iska fogeeyey isagii weliba xulafadiisa dhanka waa xulafada markaasi taabacsan taageersan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaana sheegay in uu markaasi iminkan uu doonayo in arrimihiisa siyaasadda uu wadanka markaasi dibadiisa uu ka geeyo madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto isagoona markaasi shaaciyay inuu aadi doono wadanka markaasi u k ama wadanka markaas ingiriiska iyo sidoo kale mareykanka ayuu aadi doonaa halkaasoo kalema kala duwan uu kala soo qaadooda hogaamiyaasha wadamadaasi ama kuwada ugu tarsare dhegeysa sida wargeeska saaka halkan uu ku qoray faahfaahin macluumaad kaga bixinayo waxaa madaxa xisbiga o d m raila odinga isagana maanta kulamaha markaasi ee wafdiga ama uu qaban doonaa maanta kulamaha kala duwan oo isagoo xisbigiisa o d m maanta iyo barito ayuu qaban doonaa dhegeystayaal waana kuwa markaasi national delegates dhibaan ay kaga soo qeybgeli doonaan xulufadiisa taageerayaashiisa dhegeystayaal waxaana markaasi sabteedana markaas kaga haddoona arrimaha kala duwan ee xisbigiisa ku aadan dhegeystayaal ee uu markaasi doonayo in uu ku dardargeliya dhegeystayaal una balaaray arrimaha ajandaha qorshaha markaas uu wato xisbiga o d m dhegeystayaal jubilee ayaa markaasi kulanka uu la mid ah dhegeystayaal kala qayb qaadan doontaa ama ay la dardargelin doonaan dhegeysta raila ayaa markaasi loo soxlan doonaa sidoo kalena loo dahfuri doonaa ama uu noqon doonaa qofka la wato ee azimiyo candidates dhegeystayaal ama qofka markaasi xisbiga ama candidateska u sharaxan ee azimiyo loo muujaha dhegeysta sida saaka wargeysida halkan faahfaahin iyo macluumaad ay kaga bixinayaan dhegeystayaal wargeyska wuxuu halkan sidoo kale qorayaa dhanka siyaasadda aan ka gudubne wuxuu halkan qorayaa bridge dhegeystayaal mise buundo laga dhisay dhankaasi countiga kajiado oo markaasi ku baxda lacag gaaraysa kor u dhaafayso ilaa iyo boqol laba iyo toban milyan oo lacagta dalka oo markaasi qaab wanaagsan loo hagaajiyey ayaa markaasi roob xoogan ayaa markaas imaaday keli kadibna shalay ayay duntay taasoo hal usbuuc keliya imikan ay taagneed kadib dhisitaankeedii waqtigii markaasi qaadatay haddao iyadoo markaasi lacagta dabcan ku baxday iyo weliba qarashaadka iminka loo raadinaya dadkii markaasi buundada sida qaldan u dhisayn iyadoo lacagta faraha badanna iminkan ay dadka markaasi countiga kajaada u baahnayeen laakiin waxaa haddana markaasi ay ka quuminayeen dhibaatada iyo weliba sida ay arrintan ku dhacday iyadoo dadkii mashaariicdii weliba contract markaasi ama ku qaatay in la doonayo in markaas lasoo qabto sidoo kalena su-aale wax laga weydiiyo sababta ee arrintan ay ku dhacday iyadoo hal usbuuc keliya ay taagantaha buundadaasi malaayiinka lacagtana ay ku baxday dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa shan iyo labaatanaad wargeyska the standard uu saaka qorayo halkan dhegeystayaal wargeyska dhegeystayaal saaka halkan wuxuu qorayaa colonzo sidoo kale waxaa markaasi boka sideedaad uu halkan qorayaa colonzo mishoka iyo weliba xisiga ka qeybgelitaankooda markaas imikan one kenyan alliance shila uu ka qeybgalay asxaabtii principal gideon moy sidoo kale colonzo mishoka waxay ka qeybgaleen cyrus jirongo oo markaasi isagana markaasi soo daafuray ama daafuray xisbigiisa u t b waxaana markaasi ay doonayaan inkastoo new d p uu iminkan ka mid noqday one kenyan alliance calonzo ayaa iminkan markaasi fooda qaraacaya dhegeystayaal mise fooda hore isagoo markaasi leeyahay dabcan guuleysashada markaasi azimiyo loomaja iyo weliba coalitionka waa mid markaas uu leeyahay forging winning team dhegeystayaal waa mid markaas qof waliba ama cid waliba ee markaas u tartami karto ama raalli ahda waa mid markaas guula kala duwan ay soo hoyin karto mise keeni karto dhegeysta iskumaatinka inkastoo laakiin weliba asaga uusan cadeynin dhegeystayaal in uu xubinta ama qeyb kaga noqon doono azimiyo laumooja dhegeysta laakiin waxaa weli muuqata mid markaas wax waliba taageerayo sida uu hadaladiisa qaar u dhigayo isagoona sidoo kale kala cadeyni karin waxa uu sugaya aan la sheegin haddana wuxuu markaas sheegayaa inay uu taageeraya dhegeystayaal waxaanu markaas ku sheegaya in azimiyo laumoja iyo sidoo kale qeyb markaas ay ka tahay in dabcan waa dabcan haddii markaasi guusha ay iyada ku xiran tahay wuxuu leeyahay waa gardarada markaasi guusha ayuu leedahay dabcan waxa ula jeedaa in markaas lagu gardareysanaya guushooda inay dabcan banaanka iska taalo reunion odm laila odinga dabcan dabcan isku imaatinkooda ama dib isku keenitaankooda colonzo mishoka ayaa markaasi ka dhigaysa mid markaas mid weyn ka dhigayso sidoo kalena xisbigooda ama sidoo kale sbeysi xoogan laga yaaba in markaasi ka sameystaan maanta ayaa markaas loo madlansan yahay kulankooda xisbiga o d m iyo weliba fuuda kala duwan ay markaas kaga qeybgalayso inkastoo ay soo qaadeen ama sidoo kale doonaya inay soo qaadaan azimiyo loomaja madaxa xisbiga odm raila odinga inuu ku hogaamiyo wadanka siyaasada wadanka ee sanadka labada kun laba labaatanka doorashada guud ee wadanka ka dhici doonta dhegeysta wargeeska bogiisa sideedaad qoraya halkan mount kenya region winot fort ayuu leeyahay madaxa aqribada baarlamaanka munya waa peter munya waa raalli hada waa ninka wasiirka beeraha wuxuu leeyahay dabcan waxay arkeen in markaasi in dabcan waxqabadkiisa uu aada u hooseeyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sidoo kalena markan aysan ku tashanaynin dhanka bartamaha dalka ayna go-aankooda ay ka gaarayaan amase ka qaadanayaan waxay leeyahay in badan ayaa markaasi wax badan u baahnayn in mount kenya ka qabto laakiin taasi hosdhaceeda ayaa imika loo dulqaadan karin waxaana uu doonayaa in markaasi hogaan wanaagsan aan ku bedelino mida markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaana markaasi leeyahay waxaana markaasi qaadan doonaa talooyinka tusaalaha markaasi madaxweynaha uu nagu hogaaminayo isagoo anagoo markaasi taageeri doona madaxa xisbiga o d m raila odinga waa siduu markaasi hadalka ku sheegay waxauna sidoo kale iska fogay dabcan waxaa markaasi aada u daliiciyey arrimaha markaasi madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto isagoo waxba aan markaasi ka qabanin arrimaha xiriirka dhegeystayaal ee integritiga loo yaqaano dhegeystayaal iyo sidoo kale arrimaha markaasi musuq maasuqa arrimaha markaasi kaniisadaha lacagaha loogu bixinayo oo markaas in badan lagala hadlay ayaa haddana markaas kusii dhagaadkeysanaa laakiin siday hadalka u dhigayaan waxaana arintan markaas imikan soo jeedinaysaa hadalkii markaas madaxweynaha dalka uhuru kenyaata kasoo jeedayay sagana tree kadib markii waxyaalo fara badan uu ku sheegay madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto taasi oo markaas ololay ajenda qorshe markaas uu kaga lahaa sida markaas qaar ka mid ah kuwa arrimaha markaas siyaasadda falanqiya kaga hadlayaan wuxuu leeyahay dabcan maanta waxaa markaas taageeraya madaxa xisbiga odm raila odinga oo markaas ila qaada oo markaas taageera laakiin haddii markaas nin wanaagsan u noqdana william ruto waan taageeraynaa waa siduu hadalku dhigay dhegeystayaal waxaana dabcan uu kasoo qaaday mid markaas waxba tar aanu lahayn wadankiisa ama wadanka markaas aanu lahayn wuxuu leeyahay mid markaas anfaca maaha mise mid markaasi bedeli karo siyaasadda wadanka ama sidoo kale hogaanka wadanka lagu kalsoonaan kara in uusan ahayn ayuu markaasi bartamaha dalka u shaqeeyey ama u sheegay dhegeystayaal kulankiisa ganatri waana mid markaas imikan bilaha soo socdo madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo raila odinga ee socdaalo kala duwan ololahda siyaasadda markaasi ku geen doonaan gobolada qaar ee dalka dhegeystayaal sida wargeyska saaka qorayaan muscab intaana dhegeystaanu wargeyska the daily nation ku wareejina halkan waxaa markaas leeyahay aroornimadii hore ee shalay ayaa markaas waa berigii hore ee shalay ayaa markaasi weeraro xoogan uu ku qaado ruushka wadanka ukraine waxaa halkaas oo iminka loogu baahan yahay in xabajoojin dabcan laga codsanayo ruushka in dhibaatada uu ka joojiyo iyo weliba weerarada kala duwan uu ku kala qaaday meelaha weerarada markaasi lagu kala qaado waxaa ka mid ah dhegeystayaal sida odessa iyo sidoo kale karason marcobol iyo dinbro karev kayf kef ayaa ka mid ah iyo sidoo kale sik ayaa ka mid ah dhegeystayaal meelaha weerarada kala duwan ee ku kala qaaday dhanka ruushka dhegeystayaal ruushka ku qaaday dhegeystayaal iyadoo iminkan kulamo kala duwan ee qaramada midoobe u socdaan oo looga hadlayo sidii markaasi dhibaatadan ruushka kaga qaadi lahaa sidoo kale uu ku joojin lahaa waxaa la sheegaya dad markaasi qobanaan qof inay iskaga baxayaan goobta caasimada kef iyo weliba meelaha agagaarkeeda ah iyadoo sidoo kale ay galayaan wadanka yurub waxaana markaasi madaxweynaha ukrain uu asaga sheegay in ay ka gaabiyeen ilaa iyo shan iyo labaatan wadan ee yurub uu markaasuu la hadlay sidoo kalena gaabidkooda iyo weliba taageeradooda ay ka gaabiyeen inkastoo uu sheegay inay ukrain isdifaaci doonto haddana haddana ruushka wuxuu weerar ku wadaa uusan ka joojinayn ilaa isaaka la maqlaya dhabaqa iyo weliba garaxyada meelaha qaar in uu ku qaado wadanka ruush waa wadanka markaas ukrain dhegeystayaal inkastoo dad aada u tiro badan weli ay markaasi kasoo ka bixila yihiin waxaana haddana ay aada u adag dhegeystayaal wadooyinka ah ayaa haddana zaxmad aada u weyn wadooyinkii oo aada u xirmay iyo sidoo kale cabsi xoogan oo wadanka ukrain soo food saartay dhegeystayaal iyo weerarada qaar uu ku qaadayo ruushka waxayna ka go-an tahay dhegeystayaal ruushka musacban ku wareejiyo
waa xagaag aada u mahadsan yahay yuusuf wallow sidoo kale uu wakhtiga intiisa badnaa uu naga qaatay daqiiqadaha soo haray haddii aan eego wargeyska daily nation imika wargeyska daily nation dabcan bogga ugu horee maanta waxa uu ku qorayaa ama uu ku daabacayaa warbixin ku saabsan raila odinga waxauna leeyahay ninka ma nin dadka daweeya mise waa project waa nin isagu la wato profet ayaa leeyahay or a project rail ayaa lagu jeedaa bogga afaraad iyo bogga shanaad ayuu wargeyskan warbixinta oo faahfaahsan ku qoraya dabcan waxauu soo qaatay sawirka raila odinga waxauna leeyahay iyadoo markaasi raila odinga iminka si toos ay dowladda u wadato ama u taageerayso ama xukuumadda iminka talada hayso ay u taageerayso waxaa isaguna haysta madax xanuun ku saabsan waa sidii uu markaasi uu waxaan leeyahay isku waafajin lahaa ololihiisa iyo hawsha imika uu hayo ninkan waxaa leeyahay oo ku jira da-da toddobaatan iyo toddoba sano jir ayaa waxaa imika laleeyahay waa markiisii ugu fursada wanaagsanaa muddo afartan sana four decars a leeyahay oo uu siyaasadda kusoo jiray raila odinga waxaana iminka wargeyska uu sidoo kale leeyahay raila oo mucaarad kusoo ahaa dowladii moy sidoo kale mucaarad kusoo ahaa dowladii kibaki sidoo kale mucaarad kusoo ahaa dowladii uhuru kenyatta iminka waxaa la joogaa amaba waxaa la joogaa xilligii isagu la mucaaradi lahaa waxaan leeyahay maalmihii lasoo dhaafay si ka duwan xiliyadii hore waxa uu difaacayay dowladda waana markiisii ugu horeysay isagoo looga bartay mucaaradnimo iyo in mar walba dowladda uu dhaliilo laakiin iminka raila odinga waa mid a moodo in qolka dowladda uu dhinac ka jiifo sidoo kalena uu markaasi yahay mid difaacaya ayuu wargeysku leeyahay dabcan warbixin aada iyo aad u fara badan oo ku saabsan raila odinga uu ka qorayaa iyo waa howlihiisa siyaasadda xiliyadii uu soo bilaabay sidoo kale waa markii ugu horeysay oo uu marka taageero ka helo dowladda isagoo u tartamaya xilka madaxweynenimo waa markaasi dulucda sheekada wargeysku qoraya oo markii ugu horeysay raila odinga taageero ka helayo si toosana loo taageerayo dowladda markaasi xilka haysana ee ama xukuumadda ay taageerayso waa dulucda sheekada bogga ugu weyn maanta uu ku qorayo bogga labaad iyo bogga saddexaad wargeysku waxa uu ku qoraya ama uu ku bilaabay maanta warbixinada kulli ama warbixinada dhammaantood waxa uu ka hormariyey xiisada ka taagan dalka ukraine ee ka dhanka ah ukraine iyo weliba ruushka rushia waxaana uu leeyahay iyada oo iminka ilaa iyo hadda dowladda amaba ukraine waxa ay leedahay konton ka mid ah ciidamada ruushka ayaanu dilnay iyadoo sidoo kale ay jirto khasaare aada u badan oo gaaray dhanka ukraine dabcan sidoo kale ruushka waxaa leeyahay iyaguna khasaare iyo jab ayaa soo gaaray oo waa la iska difaacay walla weli ay markaasi iyagu ay geysteen khasaaraha ugu badan laakiinse sheekada markaan dhinaca kale u rogno waxaa laleeyahay ama aan eegeynaa ama wargeysku u qorayaa khasaaraha kasoo gaari kara dalkani kenya mar labadaasi wadan haddii madaxa ay isla galaan warbixin dheer ayuu ka qoray halkani waxa uu leeyahay sanadkiiwaa sanadkii labada kun iyo labaatankii ee dalkani kenya waxauu halkaasi dalka ruushka kasoo markaasi alaabada dalkan lasoo geliyey ee ruushka laga keenay qiimahooda ku kacaya afartan bilyan oo shilinka dalka ah waa hal sano oo keliya sanadkii labada kun iyo labaatankii sidoo kale waxau leeyahay dagaaladan waxa ay saameynayaan ee dalkani kenya dhaqaalaha ayay saameyn doonaan si gaara waxay saameyn doonaan ayuu leeyahay dhankaasi iyo waxaa loo yaqaana makate ama bredka sidoo kale soorta ugaalida ayay saameyn doonaan sidoo kale bacmarinta fertilizers ayay sidoo kale saameyn doontaa iyo howlaha markaasi ee mashinariga ayay saameyn doontaa waxaa leeyahay maalinkii shalay aheyd waxaa durbaba saacado yar gudahooda cirkas ku shareeray qiimaha shidaalka oo suuqyada caalamiga ah oo tan iyo sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankiina sidaasi ma dhicin ayaa leeyahay dagaalkanna haddii uu sii socdo dabcan waxyaabahaasi way kasii darayaan dalkani kenyana warbixintai qoraysan wuxuu leeyahay saameyn gaara ayay ku yeelan doontaa dagaalkani halkan ka jira dhaqaalaha markii la eego dabcan waan ka gudbaynaa warbixinta amaba bogga lixaad ee wargeeska ayaanu markaasi eegeynaa bogga lixaad waxa uu leeyahay waa sidee qaabka uu raila odinga isku waafajin doono taageerayaashiisa siyaasiyiinta cududda leh ee taageeraya sidoo kale xilalka uu har uu bixin doonaa mar haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimo waxa uu soo qaatay sawir maalinkii shalay aheyd raila odinga uu ka qayb galay waa shirweynaha xisbiga loo yaqaano u d p united democratic party ee uu hogaamiyo cyrus jirongo sidoo kale waxaa halkaasi ku sugan kalonzo musioka waxaa kaloo halkaasi ku sugan gideon moy waxaa leeyahay raila odinga sidee isku waafajin doonaa xilalka haddii ay noqon lahed midda wasiirada iyo xilalka kale mar haddii uu soo galo waa ama ku guuleysto doorashada dabcan waxa uu soo qaatay qaar ka mid a magacyada wasiirada imika dowladda ama xukuumadda uhuru ka tirsan ee isagu taageeraya waxaa ka mid ah peter munya ukuriatan ayaa ka mid ah eugin wamalwa ayaa ka mid ah fred matiang ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah joe musheru kariako tobiko ayaa ka mid ah mutahi kagwe ayaa ka mid ah james mashari ayaa ka mid ah rafael tuju ayaa sidoo kale ka mid ah waxaana uu leeyahay siyaasiyiintaasi oo dhan way taageerayaan sidoo kale kuwo kale oo cudud leh ayaa taageeraya qaarkood xisbiyo siyaasadeed wata oo ku taageeraya isaga laakiinse ma awoodi doonaa hadhow inuu iswaafajiyo oo rabitaankoodu uu sameeyo waa warbixinta ama su-aasha maanta uu wargeyskaasi qoraya dhegeystayaal aanu aadno bogga tobanaad waxaa leeyahay guddiga adeega macalimiinta t s c ayaa waxa uu meesha ka saaray in lacago loo kordhinayo macalimiinta arrintanna waxa ay keeni kartaa ayaa leeyahay in ay carqaladoobaan howlaha imtixaanaadka isbuuca soo socda ayaa lagu wadaa inay bilaabmaan dabcan waa imtixaanada shahaadiga qaranka waxaa leeyahay guddiga adeega macalimiinta t s c waxa uu markaasi meesha ka saaray in iminka islaxa waqti xaadirkan la joogo lacago loo kordhin karo macalimiinta si gaara kuwa dugsiga hoose dhexe oo iyagu maalinkii shalay ahayd u qabtay toddoba maalmood in ay markaasi kaga soo jawaabto codsiga loona soo jawaabo iyaga oo dalbanaya in boqolkiiba konton lacaga hadda ay qaataan loo kordhiyo boqolkiiba konton loogu daro ayay doonayaan waxaana iminka ay leeyihiin ama guddigaasi adeega macalimiinta t s c uu leeyahay waa in muddooyin warqadu usoo qoray kupet ay wuxuu ku sheegay laleeyahay amaba haweeneyda nancy mashaaria lagu magacaaba ay leedahay waa inaan la soo tashanaa waaxyada kala duwan ee dowladda si markaasi aan oga fikirno qaabkii muddo kordhinta mushaar kordhintan rahdee loo sameyn lahaa iyadoo sidoo kale aan ogsoonahay in toddoba maalmood oo keliya ay haystaan si ay codsigaasi uga soo jawaabaan ama haddii kale ay macalimiinta shaqo joojin ku dhaqaaqi doonaan hagaag bogga laba iyo tobanaad ee wargeeska ayaanu eegeynaa waxa ay ku saabsantahay warbixinta dhankaasi iyo madaxweyne ku-xigeenka waxa uu leeyahay rayla in uhuru uu ku taageero waxba kuusoo kordhin mayso raylayow in uhuru uu ku taageero waxba kuusoo kordhin mayso waa bogga laba iyo tobanaad wargeeska sida uu qorayo maalinkii shalayheed madaxweynaha ku-xigeenka waxa uu leeyahay waanu xushmadaynaynaa waa go-aanka madaxweynaha ee uu ku taageerayaa cidda uu doonayo maadaama arrintaasi ay tahay xuquuqdiisa laakiinse arrintaasi waxba kama bedeli doonto hanaanka howlaha taageerida iyo sidoo kale si guud sida wax ay u socdaan ayuu wargeysku leeyahay dabcan waxaa moodaa in uu hadalkii madaxweynaha ka jawaabayay william ruuto dhegeystayaal hagaag bogga saddex iyo tobanaad ee wargeyska haddii aanu aadno waxaa laleeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa toban maalmood oo safara ku tegi doonaa dalalka maraykanka iyo weliba ingiriiska maalinka axadda ayaa lagu wadaa inuu dalkani ka duulo william ruuto isagoo sidoo kale ay la socdaan ama wehelinayaan waa markaasi soddon ka mid ah waa soddon ka mid ah waa kuwa ka tirsan iyagu amaba waa shakhsiyaadka ama siyaasiyiinta iskula tirsan yihiin kenya kwanza waxaa loo yaqaano dhegeystayaal waxaynay aadayaan dalalka maraykanka iyo sidoo kale ingiriiska sida wargeyska uu qorayo maanta dhegeystayaal hadalkaasi ama shalay maalinkii shalay aheyd oo qoraal ama warbixin ay soo saareen ayaa lagu sheegay sidaasi amaba ka soo baxay waxaa loo yaqaano secretariat of william ruto arrinkaasi xoghaynta iyo arrimaha dibadda ee oga shaqeeya ololaha siyaasadeed ee madaxweyne ku-xigeenka dhegeystayaal dabcan warbixino badan ayuu wargeysku qorayaa maanta oo ku saabsan dhankaasi laakiin warbixinta ugu dambe aan soo qabanayo waxay ku saabsan tahay in dalkani kenya laga mamnuucay ama fifa waa waa waxda qaabilsan dhanka iyo kubadda ciyaaraha ama ciyaaraha adduunka fifa loo yaqaano in kenya ay ka mamnuucday howlaheeda iyo sidoo kale cayaaraha dhan kenya iyo sidoo kale zimbabwe ayaa laga mamnuucay arrintan waxay ku soo aadaysaa kadib hal waa bishii koob iyo tobanaad oo wasaaradda cayaaraha dalka ay markaasi kala eriyiday guddiga loo yaqaano f k f ama u xilsaaran cayaaraha dalkani kenya ay kala direen sidoo kalena kumeelgaara ay magacaabeen waxaana leeyahay maadaama dowladdu ay soo faragelisay howlahani inagu markaasi waan joojinaynaa in kenya ay ka qayb noqoto fifa iyo sidoo kale howlaheeda iyo ciyaaraheeda ilamaa dowladda ay howshani wax ka bedasho waxaana sidaas la yiri madaxweynaha guddigani amaba waaxdani loo yaqaano giani infantino ayaa markaasi ka mamnuucay dalkani kenya ciyaarahaasi fifa dhegeystayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulan wacan wanaagsan subax wanaagsan jimco wanaagsan jimco mubaarak dhammaantiina goob walbaa joogtaan si walbaad inoo dhegeysanaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka star xaalada dalka jimco arbaca iyo sniin ayaad ka dhegeysataan warbaahinta star waxaa idiin soo jeedin doona anigu amsax ismaaciil iyo saaxiibkayga yuusuf bakad waa subaxnimo jimcaha taarikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha labaad ee februaayo sanadka labada kun labaiyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelaynaa barnaamijka idinkoo naga dhegeysanaya mawjadaha kala duwan ee idaacadda sidoo kale boggeena internetka ayaa si toosa inoogala socotaan dhegeystayaal gobolba had joogtaan halkaasi ayaad naga dhegeysan karaysaan barnaamijka alaab waxaan ku eegnaa arrimaha dalkaasiba dhanka siyaasadda iyo sidoo kale xaaladaha kala duwan ee dalka hadba midda cusub maanta waxaan diiradda saari doonaa waa kulankii amaba kulan aanu ognahay la wada sugayey bilo maalmo isbuucyo saacado daqiiqado aada iyo aada isha loogu wahayay la sugayey kaas oo ka dhacay xarunta loo yaqaano sagana state lodge ismaamulka nyeri ayuu ka dhaca dabcan ka dhacay waxaana hogaaminayay madaxweyne uhuru kenyatta oo uu kula hadlayay bulshada siyaasiyiinta hogaamiyaasha waa sidoo kale odayaasha iyo dhalinyarada kasoo jeeda gobolka mounti kenya si guud barnaamijka arrimahaasi ayaanu ku eegi doonaa qeybaha dhexe barnaamijkana waraysi ayaad maqli doontaan ama dhegeysan doontaan hadduu eeb yiraahdo dhegeystayaal balse marka hore bal aanu eegno amaba si guudba haddii aanu u gudagalno kulankaasi wixii kasoo baxay waxyaabihii looga hadlay waxyaabihii lagu gorfeeyey iyo sidoo kale falcelintii halkaasi ka dhalatay ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal dabcan kulanka waxa uu ahaa kulan uu soo qabanqaabiyey madaxweyne uhuru kenyatta kulankaasi hal maalin ayuu halkaasi ka dhacay waa hal maalin ayuu ka socday waxaana kasoo qaybgaleen kumanaan qofa dad kor u dhaafaya dabcan shan kun oo qof ayaa halkaasi kasoo qaybgalay sida la xaqiijiyey waxaa laleeyahay halkaasi arrimo dhowra ayaa lagu gorfeeyey walow madaxweynaha uu markaasi adeegsanayay ama uu ku hadlayay luuqadda ama afka gikuuyada ama gikuuyada loo yaqaano ee dadka halkaasi degan ay ku hadlaan sidoo kale waa halka uu kasoo jeeday isagaba madaxweynaha qodobo dhowr ee halkaasi kaga hadlay dabcan isagoo sidoo kale eedeemo u jeediyey madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale waxaa moodaa hadalkiisa inuu si aad ah u kululaa amaba si aad oo kuleel uu u hadlayay madaxweynaha ciddii dhegeysanaysa maalintaasi ilaa iyo iminka waxaa isleeyahay ama laleeyahayba waxaa isbedelayaa jawiga siyaasadeed iyo sidoo kale halka duufaantu ay u socotay ayaa isbedelaya si gaara gobolkaasi aanu maanta ka hadlayno ee gobolka bartamaha dalka dhegeystayaal laakiin qodobka aanu ku bilaabayno ee ugu hore ayaa ah ee uhuru leeyahay ruuto ma aha shaqsi lagu aamini karo hoggaanka ugu sarreeya ee dalka ruuto ma ahan shaqsi lagu aamini karo hoggaanka ugu sarreeya ee dalka dabcan waa waxyaabihii ugu weynaa hadalkii ugu weynaa ee laga filanayay ee madaxweynahana uu ka dhawaajiyey in sidaasi uu dhihi doono oo uu eedeemo u jeedin doono ku-xigeenkiisa idoon ogsoonahay in halkaasi ay kasoo qayb galeen siyaasiyiinta inta badan isaga taabacsan sidoo kalena qeybka azimiyo ee dhanka raila odinga waxauu leeyahay madaxweynaha dalka mister uru kenyatta ayaa tilmaamayba in ku-xigeenkiisa uunan u qalmin qabashada hogaanka ugu sarreeya ee wadanka ee doorashada guud bisha sideedaad ee sanadkan halkaasi ayaan ka bilaabaynaa hawsha dhegeystayaal waxauu leeyahay ama wuxuu ku tilmaamayaa in ku-xigeenkiisan uunan u qalmin qabashada hogaanka ugu sarreeya ee wadanka ee doorashada soo socota waxa uu yidhi doorasho ayaa dhici doonta bisha sideedaad bila ama lix bil wax ka yar kadib laakiinse guud ahaan dalkani kenya sidoo kale gobolkan bartamaha uma wanaagsano ruuto inuu hogaanka wadanka qabto ma ahan shaqsi iminka hogaanka wadanka ku wanaagsan ma noqon karo nin ka soo baxaya howshaasi waana sababta aan anagu u taageeri karin uhuuru ahaan ma taageeri karo dowlad ahaan ma taageeri karto shacab ahaana halkaasii jooga iyo cid allaala cidda hadalkayga aniga dhegeysanayso ma taageeri karayno waa halka ay hawshu ka bilaabatay dhegeystayaal waxa uu xusay in doorashada soo socota uusan garab siin doonin william ruuto anigu taageeri maaya ayuu leeyahay ruuto balse mustaqbalka uu ka fiirsan doono ka fikiri doono haddii ka-xigeenka madaxweynaha dalka uu habdhaqankiisa wax ka bedelo bal eeg dhegeyste waxauu leeyahay doorashadan soo socota sinaba horta ruto kuma taageerayo aniga ku taageeri maayo cid allaala cidda aniga wax iga dhegeysatana ma taageerayso laakiinse mustaqbalka waa doorashada labada kun laba iyo labaatanka wixii ka dambeeyo waanu fiirin doonaa inaan taageeri karno haddii habdhaqankiisa uu wax ka bedelo su-aasha taallo waa maxay habdhaqankaasi wax laga bedelayo waa maxay su-aal ayaa taala meeshaas habdhaqanka madaxweyne ku-xigeenka uu markaasi leeyahay waa inuu wax ka bedelaa waa maxay su-aasha ugu horee meesha taallo ayaa markaasi meesha soo galaysa dabcan waxaan ogsoonnahay maadaama madaxweynaha uu ku hadlayay afka si maba aada moodo in afka dadka deegaankaasi uu ku hadlayay haddana ereyadii dhammaantood waa lasoo fasiray oo wax walba dabcan ku dhawaad afartan daqiiqo ayuu madaxweynaha hadlayay mar uu waxqabadkiisa ka hadlayay mar uu hogaanka ugu sarray wadanka ka hadlayay mar jihada shacabka halkaasi u jeedsanayaan uu ka hadlayay mar uu ka hadlayay eedeymo uu u jeedinayay kuxogeenkiisa eedeymahaasi sidoo kale waanu eegi doonaa dabcan tuhno badan eedeymo aad iyo aad u badan ayuu isagoo caroonaya u jeediyey madaxweyne ku-xigeenka amaba ku-xigeenkiisa mister kenyatta ayaa dhanka kale waxaa markaasi uu doonayaa inuu dhimo saameynta uu ruto ku leeyahay gobolka bartamaha dalka isagoo u xaglinaya dhanka hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga waxaa iminka ay leeyihiin uhuru iyo kooxdiisa waxaanu u jeesanay waxaan u tafxiidana iminka sidii aan ku yareyn lahayn saameynta uu gobolka bartamaha ku leeyahay madaxweyne ku-xigeenka waxaan ogsoonahay in dhowr xildhibaan oo isagu la safan ay kasoo jeedaan halkaasi gobolka bartamaha inta badan raila waxaa la safan gafanayaasha ama barsabyada ayaa inta badan la safan laakiin xildhibaanada badankoodu waxa ay jiraan garabka madaxweyne ku-xigeenka waana midda laleeyahay waa la eegi doonaa cidda waxta ka tari doonto ma gafanayaasha ayaa raila ama barsabyada ama guddoomiyaasha raila wax usoo goon doona ama xildhibaanada ayaa ruto wax usoo goon doona dhegeystayaal si guud barnaamijka waxaan ku eegeyno waa in la joogo amaba ma la joogaa xilligii raila uu hogaanka qaban lahaa afartan sano ayuu siyaasadda ku jiraa sidaas wargeysyada saaka ay qorayeen waxaa laleeyahay waa markii ugu horeysay ee uu taageero ka helo garabka dowladda markii hore mucaarad ayuu ahaan jiray laakiin hadda dowladda ayuu ka helayaa taageero toddoba iyo toddobaatan sano ayuu jiraa raila odinga ee ma tahay markan xilligii uu hogaanka dalka qaban lahaa maadaama dowladdii ay taageerayso waa su-aasha aan markaasi oga hadlayno barnaamijka hogaamiyaha ugu sarreeya waddanka waxa uu tilmaamay in ruto uunan daacad ahayn sidoo kale ku habbooneyn hogaanka maadaama sida hadalka u dhigay uu dulqaadir yahay soobaha markaasi uu ku sheegayo in aanan la dooran karin ruto wuxuu leeyahay waa nin markaasi aan la aamini karin amaba daacad ahayn ayuu leeyahay sidoo kalena wuxuu leeyahay waa dulqaad yar yahay oo nin dulqaad badan ma ahan sidaas awgeedna hogaanka wadanka kuma wanaagsano waa horta sababihii ugu horeeyay yuusufo ee uu ku bilaabay in uu markaasi ruto uu dhahaa hogaanka kuma wanaagsano wuxuu leeyahay uu dulqaad yar yahay horta kulankii isagana muscab waxyaala fara badan horta dheliyey ilaa iyo iminkan way socotaa doodooyada buuqeeda iminkan aad buu socdaa madaxweynaha dabcan aad baa loogu sugayay sidoo kalena waa la filaya waxyaalaha markaas uu ku qarxi doona mise madaxweynaha waxaa lahaa wax badan buu xibaarsanyay wuu qarxi doonaa muxuu ku qarxi doonaa dabcan iminkan wuu qarxay qof walibana ciddii doontana markaasi way fahmi kartaa wuxuuna markaas ku hadlaya luuqadiisa ama luuqadiisa hooye ee kukuyada ayuu ku hadlay inkastoo laakiin la turjumaya qeybaha hoose lagu kala turjumay dabcan waxay markaas aad baraha bulshada u qabsatay dhanka twitterka ayay aad u qabsatay sidoo kalena wuxuu aad uga hadlay dhanka madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxuuna sidoo kale ku arkay in taageero xoogan uu ku leeyahay dhanka bartamaha waxaana markaas taageeradaas madaxweyne ku-xigeenka uu kasbaday waqtigii ololihii labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii wixii kadib markaasi waxyaalo galaangalweyn xoogan ayuu ku lahaa dhanka bartamaha madaxweynaha iminkan wuxuu usoo jeestay sidii markaas uu ku kala jari lahaa sidoo kalena uu waxyaalaha markaasi taageerada ay u hayaan dhanka bartamaha madaxweyne ku-xigeenka inuu markaasuu kasoo leexiyo waxaa laleeyahay iminkan kaalintiisa ayuu markaasi doonaya inuu ka qaato soddon maalmood ayuu markaasi iminkan qabsaday oo bartamaha oo markaasi shandhayn ama kala duwan oo ku sameyn doono dadka shacabka halkaasi ku dhaqan iyo sidoo kale dadka markaasi siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha kala duwan ee kasoo jeeda bartamaha dalka waxaa taasi u ogol leeyahay sidii markaasi uga majaxaabi lahaa codadka faraha badan ama kuraha faraha badan uu ka heli lahaa william ruto ilan warbixino fara badan lasoo qaaday xog fara badan lasoo qaaday warbixino markaasi kala duwan dhinacada kala duwan ka hadlayso ayaa lasoo arooriyey taasina waxay markaasi ka turjumaysa mise ka hadlaysaa siyaasiyiinta markaasi taabacsan madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba sida markaasi looyal ay ugu yihiin dadka markaasi shacabka ku dhaqan bartamaha dalka ay u taageersan yihin madaxweyne ku-xigeenka taasi ay iminkan uu dhexda usoo xiranaya madaxweynaha dalka uhur kenyaata dabcan waa dareemi kartaa markii kulankii sagaana saddex uu halkaa ka dhacay dadka aadka turaha badan dadka tira badan ayaa iskugu sabay halkaasi imaada dhegeysanaya sidoo kalena wuxuu kaga hadlay waxyaalaha markaas iminkan laga hadlaya kuutulduruuriga ama waxyaalaha markaasi sixir bararka dadka shacabka aadka uga hadlaya wuxuu dabcan u tilmaamay in dowladda markaasi ama dadkiisa ay arrintan ka dambeeyaan dabcan waxa uu ula jeeda madaxweyne ku-xigeenka waxaana iminkan ay ka qaylinay leeyihiin dabcan sixir bararka ayaa sare u kacay waxaas dhan wuxuu leeyahy waxaa ka dambeeya madaxweyne ku-xigeenka dalka waa siduu asaga hadalka u dhigayo dabcan wuxuu leeyahay waxba yaa farta la isku fiiqin wuxuu leeyahay nin baan wadaa ninka ila qaada haddii uu wanaagsanaado madaxweyne ku-xigeenka dabcan wakhti kale aan soo dhisaynaa waa siduu hadalka u dhigay ee bartamaha dalka oo halkaasi ay iskugu imaadeen dhammaantood oo sidoo kale siyaasaddiisa kaga hadlayay waxuu sidoo kale soo hadal qaaday labada kun toddoba iyo tobankii ee doorashada mar waddanka ka dhacday kadib labada kun sideed iyo tobankii wuxuu u sheegay in waxyaalo fara badan isbeddel badan waddanka uu dareemay mise xasilooni fara badan ee waddanka uu dareemay waxaana taasi uu u sheegay inuu ka dambeeyey wadahadalkii iyo weliba sheekaysigii isdhexgalkii xooganaa ay markaasi wada sameeyeen asagii raila odinga wuxuu sheegay in raila odinga uu yahay markaasi macquul iminkan muscab waxaa leeyahay hal xabad oo keliya ayaa taallaa xabadaasi ciday ku dhacayso ma la garanayo dabcan waa kursiga ciday markaas u dhici doonto ama cidda markaasi la bixi doonto ma la garanayo inkastoo iminkan abaabul xoogan ee toos u bilaabatay madaxweynaha wuxuu asaga sheegay in olala xoogan bilaha soo socda ay samayn doonaan ama sidoo kale ay ku wareegi doonaan bartamaha dalka sidoo kalena guud ahaan afartan toddobada ismaamuul oo waddanku ka kooban yahay taasuu sheegay in ay codod fara badan ugu raadin doonaan madax xisbiga o d m aad markii laga soo togo waxaa sidoo kale uu sheegay madaxweynaha dalka uhuru kenyaata in waqtigan waqtigii la jooga raila odinga waxyaalo fara badan ayuu sheegay inuu ka akhristay sidoo kalena uu ka fahmay waa siduu asaga hadalka u sheegay uu leeyahay waa suurtagal waa macquulgal laakiin danaha iyo weliba suurtagalnimada ayaa markaas kala garanayahay markaad fiiriso miguna miguna ninkii dalka laga musaafuriyey iyo sidoo kale markaad fiiriso axmed naasir waxaa ayagana markaasi dhinacyada kala duwan ay ka doodayaan hadallada markaas uu soo qaadanayo madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale weerarka abaabulka uu ku qaadayo sidii markaasi uga minjaxaamin lahaa ama sidoo kale oo markaas weerar asaga meel kale kama wada laleeyahay gobolada kale kama wado sidoo kale xeebta kama wado kama wado galbeedka dalka waqooyi bari kama wado laakiin wuxuu weerar ka wadaa dhanka bartamaha dalka waa dhanka asaga ama halka uu ka soo jeedo si markaasi meesha la sheego inuu traf uu markaasi kaga itaalroon yahay dhanka kale markii loo fiiriyo madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxaana markaasi leeyahay raila odinga dhankaas aad ayuu uga liitaa waxaa dadka khubarada dhanka siyaasadda mascab waxay leeyihiin waxaa markaasi keenaysaa inkastoo bartamaha dalka looga baran dhanka mucaaradka aad bay uga yaraayeen bartamaha dalka weligood mucaarad markaas maysan geli jirin sidoo kalena ma looga baran laakiin taasi ayaa keenaysaa ayaa laleeyahay in mucaaradka ila raila mucaarad ay kusoo jiri jiren muddooyinku dambeysa tani ayaa waa tii shanaad uu u tartamayo xilka ugu sare ee madaxtinimada marka waxaa hadda waxaa leeyahay dhabihii uu qaaday ama wadadii ayuu qaaday dhabihii la rabay ayaa markaasi dad qaar ay leeyihiin uu qaaday oo dowladda ayuu imikan cilaaqaad la samaystay ama heshiis la samaystay taasi ayaa u suurtagelinaysa ama u fududaynaysa in uu markaasi madaxtooyada tago haddaba dabcan waa dareemi kartaa muscab markuu madaxweynaha ku sugnaa mombasa waxa uu sheegay in markaasi asaga ka go-anta awoodna u leeyahay in cidda uu doono u taageeri doono ma sidoo kalena in cidda uu markaas madaxtooyada geeni karo inkastoo taasi looga do imaado laakiin dastuurka dalka ma qoray taas sidoo kalena waxaa marka dastuurka uu qoraya dalka in ciddii markaas tobankii xil ama tobankii markaas muddada u dhamaatay tobankiisa sana shan sana iyo shan sana tobankii u dhamaatay in markaas haddana xil uusan kusoo noqon karin sidoo kalena uusan awood u lahaan karin laakiin dadka shacabka ay keliya ka go-an tahay laakiin hadda madaxweynaha wuxuu markaas asaga suunkiisa dhexdiisa u xirtay wuxuuna markaasi socdaa ama u socdaa sidii markaasi madaxweynaha uu ku kala jari lahaa waa madaxweyne ku-xigeenka dalka taageeradiis ku kala jari lahaa bartamaha ku kala jari lahaa laakiin madaxweyne ku-xigeenka isagana sidoo kale waa uu hadlay marka uu kambaani ku sugnaa oo dabcan dee xogtii faraha badneed oo aan soo gudbinayay oo warbaahinada aad markaas uga hadlayeen ilaa iyo maanta xitaa aad bay uga hadlayaan oo sidoo kale waxaa leeyahay maxay tahay waxyaalaha markaasi u suurtagelisay sidoo kalena u qarxay madaxweynaha dalka uhuru kenyaata dabcan yani xanaaqa iyo weliba buuqa iyo carada markaasi qaabka laga hadlaya waxaana markaasu leeyahay aad uga xumaaday xitaa uu soo hadal qaada lacagaha markaasi kaniisadaha uu ka bixinayo lacagaha sidoo kale lacagtii la dhacay bixireenkii aroor iyo kimreer oo markaas la sheegay lacagtii aad u tiri badneed wuxuu leeyahay wakhtigaasi waxaa hayay wasiirka maaliyadda dhin markaas isaga dhankiisa ka socdo ama qowmiyadiisa ka socda kalajiinta dhegeystayaal waana hererotich ayuu ahaa wakhtigaas laakiin wuxuu leeyahay lacagahaas waa mid kuwa masuq maasuq ah laakiin hadduu wanaagsanaado waan taageeraynaa mar kale waa siduu hadalku dhigay yuusufow su-aasha taal waxay tahay madaxweynaha wuxuu leeyahay iminka qorshaha uma jirto turuto inuu taageero waxaa si cad meesha uga muuqataa dabcan wuxuu la jeedaa markuu leeyahay mar kaleaan taageeraynaa waqtiga hadda raila uu taageerayo labaiyo waqti- labaatanka wixii ka dambeeyo dabcan waqtigaasu ka wada laakiin haddana ee, weli waxaa ku jirtaa calaamada su-aal oo ah wuxuu leeyahay haddii habdhaqankiisa uu wax ka bedelo waan taageerana muu dhihin waan tixgelinayna will consider yusuf waan taageerana maahan arrinta waan tixgelinayna inaan taageerno yacni waan fiirinayna ma ahan xitaa yacni taas waxay kutusaysaa in qof kale la taageeri kara haddana ee, dabcan ee, lacagahaasi si toosay ula beegsanayay waxyaabaha ugu weynay halkaasi madaxweynaha horta uu ee, micnaha fashiliyey ee ka mid ahayd ee, in uu yidhi lacagahaasi yaan loo adeegsanin kaniisadaha sidoo kale wuxuu yidhi een, waxaa jira siyaasiyiin gobolka bartamaha halkani jooga lacagahaasi loo soo marinaya dhallinyaradeenna la siinaya lacagahaasi qodobo dhowr ayuu ka dhawaajiyay dabcan lacagahaasi ayaa laidinku kala dilayaa la idinku gadanayaa oo waxaa laidiin soo marinayaa siyaasiyiinta halkani ka soo jeeda dabcan waxaa leeyahay yuusuf ee, waxaa hadda wargeyska ah, dabcan warbixinadu waxay leeyihiin hal bil kadib suurtagalnimada ah in kambeyn wada jir ah ee halkaasi ka bilaabaan raila iyo uhuru ayaa dhacdo laakiin iminka siyaasiyiintii qaybta halkaa kasoo qaybgalay gabanayaashii iyo bar- barasabyadii iyo sidoo kale xildhibaanadii halkaasi kasoo qaybgalay iyo mciyadii kulli wuxuu yidhi waa inaad ku laabatin deegaanada kasoo jeedaan dadka aad u sheegtaan iyo shacabkaba in raila odinga uu yahay ninka u wanaagsan ee gobolkani mustaqbalkiisa iyo sidoo kale aanu ku aamini karno gobolkani dabcan iminka waxa uu bilaabay waxa la yidhahda ambassadors campaign N- dadkaasi ay- safiiro ayuu diray waa waa da- siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha iminka dooran ee halkaasi eh, kasoo qayb galay si ay uga soo gadaan raila waxa groundka loo yaqaan u aadaan deegaanada u aadaan oo ay ka dhaadhiciyaan een, sababta ay markaasi u dooranayaan raila odinga iskagana diidayaan william ruto maadaama marba ninkii siyaasadda u goonayey ninkii hogaanka ugu sarreeyey ninkii kingping loo yaqaano ee halkaasi isagu mar hore la siiyey usha hogaanka siyaasadda ee gobolka mount kenya uhuru kenyatta uu iska diiday william ruto ee uu taageerayo eh, raila odinga dabcan sidaa sheegtay yuusufow een, Ra- ruto wuu ka falceliyay arrintan wuxuu leeyahay ruto wuxuu leeyahay eh, madaxweynaha xaq ayuu leeyahay madaxweynaha wuu- xaqiisa dimuqraadiga ayaa siinaya in cidduu rabo uu taageero laakiinse waxba uma goon doonto raila odinga waxba kama de- bedeli doonto eh, waa siyaasadda howlihii ayuu leeyahay wuxuu markaasi eh, leeyahay eh, uhuruna ama hadalkiisu uu ahaa aanu caawinno aanu taageerno aanu dhisno aanu gacan siinno aanu riixno dhabarka saaranno ninkan ah weli wuxuu yidhi du- odaygan duqan raila odinga dabcan afkiika kuyida saasuu ku yidhi wuxuu yidhi aanu caawinno aanu markaasi tunka saaranno dhisno gacan siinno ee, wuxuu yidhi taageerno ma garanaysaa wax walba aan ku bixinno ee, si markaasi ninkani uu hogaanka ugu sarreeya ee waddanka uu ugu guuleysto ayuu leeyahay ee, dhegeystayaal waana sababta keentay in markaasi ee, siyaasiyiinta halkaasi ku jee- kasoo jeeda gobolka bartamaha dalka ee ee iyagu markaasi noqdaan kuwa imika u tafaxyadana in raila odinga kambeynkiisii ay si toosa ee, u bilaabaan dabcan Eh, yuusuf sidoo kale waxaa xusid mudan in labadan eh, s- hogaamiyaal ay kala hogaaminayaan kulamo ay qabsanayaan xisbiyada kale ah jubilee iyo weliba o d m dabcan eh, maanta iyo brito eh, ayaa qorshuu yahay in ay dhacaan eh, kulamadaasi ama shirweynaha xisbiyadaasi jubilee iyo o d m dabcan waxaana eh, ujeedada labadaasi kulan leeyahay hal ujeedo waay kulamadaasi hal ujeedo ayuu leeyahay waana in ay ku midaysanaadaan ama ay ku midoobaan hal dhinaca uga soo jeedsadaan sidii ay ula tartami lahaayeen william ruto waxaa sidoo kale leeyahay eh, kulankaasi madaxweynaha uu kala qaybgeli doono wufuudda xisbiga jubilee oo maalmihii lasoo dhaafay dib u habeyn iyo dib u qaabeyn iyo sidoo kale dib u abaabil lagu lagu waday in ay markaasi qodobo dhowr halkaasi kasoo gaar- kasoo saari doonaan sidoo kalena adkeyn doonaan xiriirka iyo taageerada ay raila odinga u hayaan halka raila sidoo kale xisbigiisa o d m isna uu qabsanayo kulankaasi mashirweynaha wufuudda eh, taasi oo laga hormariyey kulankii sagana si dadka loogu bidhaamiyo amaba mar ay noqonin ku soo bood hadhow markii xisbigaasi jubilee uu dhaho waxaanu taageeraynaa raila odinga sidoo kalena azimio la umoja hal mar lagu dhawaaqo kambeynkana sidaasi gobolka amaba ololaha gobolka bartamaha lagu aado halkaasina looga markaasi kambeyn gelina dabcan qodobka u weyn ayaa waxa uu ahaa in uhuru kenyatta uu yiri madaxweyne ku-xigeenkayga ama ku-xigeenkayga ma ku haboono xafiiska iyo sidoo kale william ruto isna leeyahay waanu ixtiraamaynaa go-aanka madaxweynaha ee uu ku taageeray raila odinga maadaama aanu joogno wadan dimuqraadiya sidoo kale siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka bartamaha ama mount kenya ayaa jiray oo xulafal ah iyaguna madaxweyne ku-xigeenka aad iyo aad ay u daleeceen dabcan kulankaasi urungu kangat ayaa ka mid a ndindi nyoro ayaa ka mid a ichung kimani ichung ayaa ka mid a dabcan siyaasiyiin aad iyo aad u badan ayaa halkaasi gabadha kandhara kasoo gasho alice wahome ayaa qeyb ka ahayd way daleeceen dabcan kulankaasi uhuru waxay leeyihiin waxba usoo kordhin mayso raila odinga wax faa'iido ah horta markii loo fiiriyo mascab bartamaha dalka markii taageero ah xildhibaanada markii loo fiiriyo dabcan xildhibaano aada u tiro badan markii laga soo togeeya gabanayaasha laakiin xildhibaano tiro badan waxaa jiraan la safan dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin taas hadda waxaasoo dhan waxaa markaas mugdi geliyey ama shaki geliyey madaxweynaha dalka uhuru kenyatta hadde waa garan dabcan tusaale markaan usoo qaadano gobolka waqooyi bari gaarisa wajeri mandheera isiolo iyo marsabit markaad fiiriso n f b kuwa loo yaqaano markaad fiiriso waxyaala qaar haddii sida hadda ay ku dhaqan yihiin ama sida hadda ay ku nool yihiin haddii dabcan aad kiciso ka waran oo dhahdo qofka qofka ha dooranina sidaa isaa ha dhehina dabcan waxaa laga yaaba dadka inay markaas warakacaan ay qaataan dadkana ay ku dhagaan ay leeyihiin war hogaamiyihii nagu sarey haddii saa uu leeyahay dabcan waa markaa islaan ku dhaqaaqnaa laakiin hadda waxaa leeyahay dabcan warbixin ayaa markaasi kala duwan hadda markaas la bilaabaya sida ipsos iyo sidoo kale tiva kuwaas ayaa hadda waxay markaas rabaan sida dabcan kulankii sagaana kadib waxaadana la fiirin doonaa bal heerkii ay gaartay bal kalsoonidii iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka uu ku lahaa bartamaha dalka kadib kulankii sagaana ka dhacay iyo waxaa markaas culays ku keeni karo iyo waxaa sidoo kale coodkii tirada badnaa uu markaas ku tartamayay ama sidoo kale uu ka raja weynaa uu ku xisaabtamayay inay hoosudhac xoogan ku imaadaan ayuu sidoo kale la fiirin doonaa rayi aruurin dabcan la sameyn doonaa kadib waa dabcan kulankii markaasi sagana dhacay oo arbacadii markaasi dhacay ayuu ahaa dhegeystayaal waxaana markaasi baraha bulshada masca markaa fiiriso laisku haystaa sidoo kale laisku xagxaganaya maxay tahay sababtuu madaxweynaha heerkaasi ama dabaqaasi ama heerkaasi gaarsiiyey inuu sidaa markaas u galo madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto oo dabcan laba mar ay saaxiibo soo ahaayeen labadii kun saddex iyo tobankii labadii kun toban iyo toddobadii xitaa wuu ka hadlay muscabo taas wuxuu dhahay waa nin saaxiibo aan soo noqonay sidoo kale doorashada aan isla soo qabanay aan isla soo socnay laakiin wuxuu leeyahay asaga ima dooran dadka ay doorteen durba wuxuu markaas noqday in dabcan shaki geliyo waxa dhimining loo yaqaano qofkii ama sidoo kale dabcan maya dhimining waxa loo yaqaano dabcan waa qofkii shaki la geliyey ku saabsan yacni qofka wixii lala soo qabtay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa isla soo qabteen labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii waxaa leeyahay isla soo qabteen ay markaas iminkan u muuqday inuu markaasi dafirayo madaxweynaha waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday inuu sheegay toban kasana markaan dhamayso in tobankana uu siinaya laakiin wuxuu leeyahay sidaa aan rabay kamuu ka soo bixin oo mau noqonin se markaa ku taageeraa waa marka uu la hadlayo uu leeyahay dadkiisa man qof sidii aan rabay kasoo bixi waayo oo waxyaala fara badan tuhun fara badan soo galay see markaas aan ku taag marka wuxuu leeyahay waa adkaatay haddana waxaa markaas ii muuqataa ama ila ekaatay in wadanka marka hogaamin kara inuu iminkan soo baxay oo noqonta raila odinga sidoo kale falanqeeyaasha siyaasaddu waxay leeyihiin waa sababta uu afka hooye ugu hadlay madaxweyne uhuru kenyatta si uu markaasi taageerayaasha iyo shacabka uu noqdo mid maaragtay waa hogaanka markaasi aan rahde hogaanka amaba taageerayaasha dadka uu usii badiyo dhegeystayaal barnaamijka hogaanka xaaladda dalka ayaa markaasi alaba dhegeystaan hadahan oo kale jimco walba barnaamijka waxaa idin daadihinaya yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil dhammaantiin mar kale soo dhawaada star fm aana nagala socotaan si guud barnaamijka waxaanu maanta ugu eegeynay dhegeystayaal waa kulankii dhowaan ka dhacay sagana state lodge ee madaxweyne uhuru kenyatta kula kulmay hogaamiyaasha gobolka mount kenya iyo sidoo kale shacabka halkaasi qaarkood kulankaasi oo lagu taageerayay raila odinga taageerada gobolkaasna lagu yeereynayay ama saameyntan lagu dhimayey midda william ruto oo madaxweyne ku-xigeenka laguna sheegay inuu iminkan u qalmin hogaanka wadanka ugu sareeya dhegeystayaal waa dib aan ugu soo laaban doonaa qodobkaasi iminka waxaan ku wareejinayaa saaxiibka yuusuf bakad iyo wareysiga cabdiqani zaytuun
waatahay dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal barnaamijka hogaanka oo soo halbeya isniin weliba star f m aad ka dhegeysataan dhegeystayaal waxaana barnaamijka diirada ku saari doonaa dhegeysta xaalada wadanka waxyaalaha ka taagan dhegeystayaal laakiin iminkan dhankaas iyo legdheer ah dhegeystayaal ayaa iminka si toosa u aadaynaa iyadoo dhegeystayaal inaan nooga baranin inaan hal qof reer madheera markaas musharaxa ka taagan markii laga soo tago xildhibaanka iminkan deegaankaasi xilka ka hayo laakiin stuudiaha waxaa dhegeystayaal iminka nagula sugan cabdulaahi waa cabdulqaani ibraahim zaytuun oo isagana markaasi musharaxa cabdiqani soo dhow waanu ku salaamayaa
waan dhawahay yuusuf waadna ku mahadsan tahay intaanan sii gudagelin waraysiga bal haddii in yaroo kooban naga taariikh nooleydskaada
magacayga waa cabdiqani ibraahim zaytuun waxaan u looltamayaa kursigan baarlamaanka ee lagdheera runtii taariikh nooleedkeydaad weydiisatay aniga qof ku dhashay ayaan ahay gobolka waqooyi bari garisa county khaasatan lagdheera constituency halkaan hadda aan u tartamahay runtii waxbarashadayda dugsigayga hoose halkaas ayaan mataqaana kasoo bartay wixii jaamacaddii ka sareeyana yurub ayaan kusoo waxbartay oon kasoo shaqey runtii waxyaalo kala duwan ayaan yurub kasoo bartay ilaa heer masters aan kasoo bartay dual masters runtii waxyaaba badan oo kala gedisan ayaan soo bartay waxa u weyn hadda la taaban karo ama masterskayga u dambeeya wuxuu ahaa disaster management runtii waa waxyaabaha ama mataqaanaa nahayo ama dhibabka u badan oo hadda dhulkii hayo ayaa u weyn wixii kaloo iisoo raaco waa management in general micnaha maamulka guud ama management guud oo dhan walba taabanayso sidaa datan disaster management business management and all this iyo waxyaabahaas iyo waxyaaba badan oo la mid ah
horabal cabdiqalin zaytuun maxaa kugu dhigliyey in aad xildhibaannimo usoo istaagto adigoo howlo kala qaban karto maxay tahay baahida u weyn aada aragtay inaad usoo istaagto
runtii yuusuf mar walba waxaa igu taagneed isbedel dhab ah ama kama dambaysa in laga helo gobolkii ama sane degmada aan ka soo jeeday waa saad sheegtay anigoo laga yaabay inaan ka maarmi kari lahaa ayaan haddana waxaan u shaafgaraacday ama wakhtigeyga aan usoo horay inaan tolkay dadkii aan ka dhashay degaankii aan ka dhashay waxbarashadaydii aqoontaydii inaan ku soo celiyo kadib markii aan isyaro tusay ama aan arkay cawasho fara badan inay dhulka ka jirto waxyaabo badan oo mataqaanaa laga gaabiyey inaan awgeed ayaa waxay igu kaliftay inaan usoo usoo musharaxa u noqdo kursigan asaga ah maxay tahay waxyaalaha laga gaabiya aada sheegayso dadkay u baahan yihiin imika wax laga qabto runtii baahi hadda mar walba iska jirtaa baahida waa tu rabbaani oo cadamada ilaahi ku timaaday iyo tu mataqaanaa madaxdii la doortay ay sabab u noqon karto cawashada dadkada markaad dhegeysatid runtii waxyaabo badan oo dadkii marka meesha laga soo doortay khaasatan kursigan aniga u looltamahayo ooga imaaday ayay aada ooga cawanhayaan yes
ma jirtaa weligaa waxaad dadki aad u qabatay mise waxaa leedahay markii aan soo gala wax u qaban rabaa runtii yuusufow dadka mar walba horta waan ku dhex jiray oo nin meel dheer ka jira ma ahayn baahidana waan dadka waan kala qaybsanayay waxyaabo badan oon qabta way jiraan hadda anigoo weli aana maamul qabanin sida hadda abaarihii baahnaa oo hadda laga soo baxay tolkay wixii ay tabar dhaafi wayso waan la garab taagnaa reelegdheera sida biyo la-aanta biyaan geyn jirnay raashin baan geynay waxyaaba badan oon la qabana way jirtaa
aad baad maadsantahay zaytuun dadka waxay in badan ka cawdaan dadka ay soo doortaan inay waxba san u qabanin sidoo kalena ay deegaanadii dib ugu laabanin see rabta adiga inaad isku waafajiso howlahada shaqada ee baarlamaanka howlihii kale ee dowladda iyo sidoo kale dadkii kusoo doorteen deegaankii kaasoo doorteen inaad isku waafajiso horta waxaa weeyaan markii lagu soo dooranayo dadkaas ayaa lagu soo dadka daraadood ayaad baarlamaanka laftiisa u tagtay marka shaqadaada koowaad waxaa la doonaya inaad meeshii lagaa soo doorta aad mataqaana ay u badnaato markii uu baarlamaan jirin ama shaqa xafiis aysa jirin waxaa la doonaya dhulkii iyo dadkii inaad la joogtid arinta hadda waxaan u qoondayay aniga haddii arrimahan aan ku guulaysto insha allahu tacaala wakti badan inaan geliyo inaan degaankii aan joogo dadka baahida aan la qaybsado taasna waxay u aragnay inay dabooli karayso shucaac badan oo hadda u dhexeeyo dadka mas-uuliyadda hayo ama sana khaasatan kursigan ani hadda aan u looltama hayo iyo dadka shicibka aha inaanba dhowr sana lays arkin ama xataa telefoon aan layska qabanin waxaan aaminsanahay hamiga iyo mataqaanaa expectationka la yiraahdo micnaha dadkii waxay kaa filanhayaan oo fara badan inuu sii ziyaadayo haddii aadan dadka dhex joogin laakiin mar walba haddii dadka aada dhex joogtid baahidooda aada ogaatid eh, mar walba tuulo aada seexatid meel walba aada martid waxaan aaminsanahay eh, inaad ogaan kartaa baahida dhabta oo dhulka ka jirto sidee markaa rabtaa inaad wada shaqaysaan adiga ka zaytuun ahaan iyo dadka shacabka deegaanka kusoo doorteen iskuna waafajin kartaa ama isku- isku qaabili kartaan Eh, horta waxaan fursad u helay dadka inaan mar walba la sheekaysto wareegyo fara badan aan sameeyo dadkan aan ku dhex jiro waxaa mar walba researchkayga ama baaritaankayga iisoo baxday eh, in aan dadkii degaan walba ama tuulo walba ama meel la degan yahay inay dowladayda ka mid ahaadaan Eh, meeshii khayraadkii lagu qaybsanhay inay ka mid ahaadaan ee loo wada fadhiyo waxayga inuu mataqaanaa eh, wax dadki dhan ay u jeedaan transparency oo kale Eh, qof walba uu arkahayo qaabkaan wax u bixinhayno meeshaan wax ku bixinhayno Eh, awgeed sida awgeed ayaa waxaa mataqaanaa lagu heli karaa kalsoonidii iyo dadkii wada shaqayntii eh, in dadkii laga kasbado haddii qofku uu ogaado wixii aad usoo qaaday qaabka aad u maareynaysa ama aad u maamuleysid dowladdii iyo systemka uu ka mid ahaado tuulo walba waxaan insha allahu tacaala aan aan aan aan istusay representatives ama qof matalahayo oo ayaga ku qancaan inay ii keenaan oo warbixintan u gudbiyo meesha wax marahaya iyo wixii mataqaanaa ayaga xaggooda eh, eh, soo aada insha allah waxaa la jeedaa dabcan guddi inaad samaysato deegaan waliba meel waliba Eh, guddi committees inaan meel walba ka sameeyo eh, dad committee ah oo oo tuulo walbo waxaad jirtaa horta wax walba qabiil ayuu meesha ku saladaysan yahay Eh, aniga taasaan doonaya meesha inaan ka saaro ilaa dadkii iyagoo isku qoys ah ayay kala degaan yihiin degaankiina waa kala baahi hadda mithaal haddii aan kuusoo qaato magaaladan hadda macalimiin oo kale mafweyniyo kale iyo baahida baraki afartan kilomitir ayay u jirtaa waa kala baahi Eh, baraki biyay leedahay macalimiin biyo ma laha waxaa laga yaabaa qofki inta degan walaalkiinu halkaa degan yahay waa kala baahi marka qabiil kama dhigaya waxaan ka dhigaya degaan ahaan inaan dadki u maamulo ayaan doonaya insha allahu tacaala waa tahay waxa badan dadka waxay aada uga cawdaan ama ay ka qayliyaan ama sidoo kale aysan helin lacagta loo yaqaano c d f ta iskuullada secondariga collejyadii iyo jaamacadihii in dhalinta aada ugu rafaadsan yihiin maxaa kaa qorshaysan maxaana diiradda rabtaa inaad ku saarto oona qora qoondayso lacagaha ka soo go-o dowladda ee adiga ka zaytuun haan ah c d f horta waa wax community loogu talagalay infact eh, community development fund ayaa la yidhaahdaa Eh, waxaa iska dhacday ama nasiib darro noqotay sidii loogu talagalay inaana loo isticmaalin Mhm.
Eh, insha allahu tacaala eh, c d f ta ama basariga waxaan doonaya inaan dadki soo dhex dhigo si oo mataqaanaa hufan oo loo wada arkayo inay ku baxdo si bareer cad ah inaan ku bixinno sida loo kala daran yahay in loo bixiyo insha allahu tacaala taasna to ani jeebkayga ka imaanaysa ma aha taas waxaan doonahay inay ka soo baxdo dadkii iyo degaamadii eh, ma- ba- iska laha ayaga la- iska le mogtahay Eh, sida loo kala daran yahay qaabkay u bixi lahayd wax loo wada joogo inay tahay oo lagu wada qanacsan yahay ninkii qana- ninkii qadana asagoo qatan asagoo qanacsan uu qado ama asagoo qaybinayo uu qado ayaan ka rabaa insha allahu tacaala c d f ta iyo kheyraadka kaleo aniga xaggeyga soo marayaba aada iyo aada waxaa inoo sheegtaa een, baahiyada ugu weyn ee ka jirto deegaanada aad iminkana u taagan tahay een, iyo sidaa rabto inaad wax ku- oga qabato hadday tahay waxbarashadii hadday tahay biyihii iyo hadday tahay waxyaalihii general good ama waxyaalihii ee, dadka ee as-aasi u ahaa u baahan yihiin Eh, yuusuf horta waxaa weeyaan eh, lagdheera eh, meesha la yiraahdo waxaa waayey lix kun iyo eh, lix kun iyo shan boqol oo square kilometer Mhm, isku wareeg.
ah, square kilometer waaye waxay u dhigmataa eh, nyeri iyo kirinyaga iyo maxaa iyo iyo iyo iyo eh, ii sheeg Embu.
eh, maya eh, kiambu oo laisku daro Mhm, waa s- waa sixty four square kilometers mhm, waa nyeri kirinyaga iyo eh, nyeri iyo kirinyaga iyo ta- m- kiambu oo laisku daray waa sixty four square kilometers Luwi.
ha Eh, marka intaas kala nus markaad eegtid lagdheera waa biyola-aan baahida lagdheera iyo dhadhaab oo hal gobol waagi ahaan jireen micnaha hal constituency ayay ahaan jireen waa kala baahi dhadhaab colaada hadda booda i- d- d- booda disputekan haysto dhankan isyolo ma haysato biyo la-aanta hadda lagdheera haysata ma haysato markii Lag- lagdheera waa unique constituency baahi g- qaas ayay leedahay Eh, haddii aan su-aashaad usoo noqdo Eh, runtii eh, waxaan mataqaana baahida u weyn hortan haysato horta tan koowaad waa biyo biyo la-aan ayaa dhulka jirta waxaadna og tahay nolosha development lada markii laga hadlo jaraanjarada oo micnaha horumarka stepka koowaad haddaad dib ugu noqoto millennium goalska dadweynaha uu damiyo marka dambena la dejiyo sustainable goals lagu bedele tilaabada koowaad oo horumaroo dhanba micnaha horumarba markaa ka hadashid tilaabada koowaad waa biyo marka haddii meel ay biyo la-aan tahay waa dareemi karaysaa in horumar kale uusan jirayn Eh, marka baahida koowaad hadda lagdheera aad iyo aad noo saameysay waa biyo la-aantaas tan labaad waa colaad col meeluu jira ayadan development iyo horumar way adkaanaysaa inuu imaado dhaqaalaheenna wuxuu ku saladaysan yahay lagdheera xoolo dhaqa- xoolo dhaqataana boqol kiiba sagaashan iyo sagaal xoolaa la dhaqdaa lagdheera Eh, marka waxaad moodaa labada shay oo hadda noogu sii daran waa colaada iyo biyo la-aantaas insha allahu tacaala qorshe fiican ayaa taasna aan u dejiyey oo ay ku qancin dadka deegaanka ah Mm, waxbarashada Eh, waxbarashada aad iyo aad ayay lagdheera u hooseysaa Eh, research ayaan sameynay baaritaan ayaan sameynay waxay inoo soo baxday xagga managementka micnaha maamulkii guud in wax ka qariban yahay waxaa nasiib darro noqotay qaabkii loo maareeyo lacagahan baasariga ah xataa si saxan inaysa ahayn in oo mataqaanaaye eh, tacliintii qabiil iyo qoys iyo nin jeclaysi iyo qof loogu danaynayo ay aada u dhex gashay taasoo saameyn weyn ku yeelatay wixii mustaqbalkeenna ahaa oo tacliintii caruurteenna ahaa marka insha allahu tacaala arrinkan haddii aan ku guuleysto eh, waxaa ii qorsheysan qorshe fiican anigoo doonaya inaan mataqaana eh, eh, dad la taliyayaal oo arrimaha ku takhasusay ama dad badan oo waxaa jira eh, u dhashay meesha u dhashay oo khibrad arrimahan u lah oo heer badan ka gaaray xagga tacliinta kenya eh, jagooyin badan ka gaaray ragga ayaga inaan onboard ka dhigo advisors ay ii noqdaan ila taliyaal ay ii noqdaan xal aan meesha ka soo saarna insha allahu tacaala
Een, honorable cabdiqani een, cabdulqani ibraahim zaytuun waad mahadsan tahay Een, hadalkan ficil baad ku bedeli doontaa mise hadal oo keliya kaana- yaa- ay kaa noqonayaan Een, maxaana dadka hadallada hadda ay sheegayso aad rabta inaad kugu aaminaan oo aad ku qanciso Eh, runtii eh, horta ilaahay eh, haddii uu kheyr ku jiro arrintan ilaahay i- ha ii sakhiro Mhm.
Eh, mar walba aniga waxaan higsanhayaa ama sababtii oo lajeedada koowaad unsoo istaagaba inaan eh, inaan dad wax noloshooda ka bedelo ilaahina uu sabab iiga dhigo Eh, qorshaha hadda aan wato eh, kolley waa mid hadda lagu qancay Mhm.
waxaan aaminsanahay inuu ficil noqon doono Eh, uuna dhaqan geli karo anigoo mataqaana xataa u fadhinayn dowlad sare eh, I mean, eh, dowlad hoose maadaama national governmentka aniga xaggeeda aan ka socdo haddii arrinkan aan ku guuleysto waxyaabo badan oo hadda countiga na lagala jiro waa jirtaa laakiin hadda taa meel uma jiifi oo ma sugahaye wixii aniga karaankayga aan qaban karo wax ii qorsheysan oo miiska saaran oo ficil aan u bedeli doono ayaan ka raba insha allahu tacaala aad waad mahadsan tahay Een, arrinta ku saabsan eh, dhibaato badan badan laga soo tabiya eh, labada xuduud ee silo iyo garissa county Eh, weliba deegaankaad adiga u taagan tahay Eh, qorshahaas ugu weyn maxay tahay Eh, runtii eh, horta waa laba arin dadka waxaa moodaa in la yara siyaasadeeyey eh, dhibka meesha ka jiro mid waxaa weeyaan waa waa border demarcations micnaha isiolo county iyo xuduudka u dhexeyn laha garissa county waa jidka jid weyn oo meesha maro iyo toga ayaa laisku haystaa in fact meelaha qaar hataa boqol tilaabo iskuma jiraan Eh, taa waa arin u taalo dowladda waa arin oo mataqaana i b c demarcations u taalo Eh, dhibaatada ka weyn oo hadda anagana haysato labada shay waa laisku qasaa dhibaatada ka weyn oo anagana haysato waxaa weeyaan eh, xoolo dhaqata ayaan nahay dhaqaalihii lagdheera wuxuu ku saladaysan yahay xoolahaas ayuu ku saladaysan yahay Eh, xoolihii haddii la waayo iskooladii baa la xirayaa tacliintii baa la xiraya kanaa la xiraya marka su-aasha aan dadka mar walba weydinaya ayaa waxay tahay wardaaqeenni iyo meelaha hadda dhibka ka jiro oo dilka ka imaado waxaa waaye xuduudkii lagdheera ayaa xagga loo gudbaa isyolo baan dhex galnay inaan daaqsan xaq baan u leenahay Eh, kenya mataqaana xuduud ma kalo markay daaqi ay noqoto Eh, waana arrin soo jireen noqote su-aasha aan dadka weyday ayaa waxay tahay war dhulkan isyolo county ama walaalaheen borant ay leeyihiin ma ka maaranaa waa maya waa wax soo jireen ah kaab kaab meesha aan kusoo xoolo dhaqanay marka waxaa ii soo baxday inaan xal raadiyo oo nabad ah Eh, waxaan kale oo soo ogaanay eh, dadka meesha degan inta badan bisjamanada iyo dadka ayaan la tashtaa culummada ayaan wareystaa dadka degaanka meesha ayaan wareystaa dad maslaxa iyo xal loola tegi karo inay tahay keli a maamulka ayaa mar walba iska halaabaa Eh, waxaan hadda ka hor miitaal isu qaadan jiray maraykanka oo kale iyo adiga western worldka dhaqaalahooda wuxuu ku saladaysan yahay shidaal iyo wax la mid ah soo maha waxaad arkaysa hadda maraakiib eh, maraykanka uu leeyahay oo badaha carabaha fadhiya soo maha Aaliya.
ma degno degaan maaha islaama wax maaha marka dantooda ayaa mataqaana ay fiirsanayaan marka runtii eh, aniga markii aan lagdheera ka taaganahay dhaqaalihii lagdheeraan uu ku saladaysan yahay maanta xoolihii maxaa iga hor istaagan inaan xoolihii u taameeyo ama daaqooda aan la socdo waxyaabaha aan qorsheeyey ayaa waxaa ka mid ah inaan maslaxa iyo xal aan wax ku raadiyo tan border disputka oo jidka iyo toga dowlad bay u taallaa jid loo marana way leedahay laakiin inay naf ku go'do maaha in colaad ama dhib ka weyn uu meeshii kasii dhasha maaha taas dowlad iyo maxakamad iyo heer ayay tegaysaa iyo dood fara badan laakiin ma aha in laislaayo ma aha in laisku dagaalo ma aha annaga tan noogu sii daran waa xoolihii iyo daaqood inaan la soconno waxyaabaha ii qorshaysan oo arrimahaas aan go-aanka madambeysa uga gaari karno ama anuu arkay in aada iyo aada looga gaabiyey oo chronic noqoto soo jireen noqoto ayaa waxay tahay yuusufo waxaa weeyaan waxaase laga maarmin ama horaanba laga maarmi waayey dhulka isiolo county inaan daaqsanno ma fahamta waxaa la yaab noqotay in xal laga gaari waayo xal waaro aniga waxaa ii qorshaysan labada dhinacba inaan mataqaana aan heshiiska madabeys la galo aniga initiation aan sameeyo aniga aan wixii u hormaro anigoo leeyahay baabuur aan gado laba lan cruselo kale example raggii peace chairmanadii dhankan iyo kubii xagga aan baabuur wada saaro raggii retired chiefyadeeni hore administrationkii hore culummadii reelagdheera iyo dhanka kaleba dadka waa lis yaqaana culumaa dhan walba ay leedahay intaasay leedahay inaan isku wada daro laba baabuur kala saaro waxa la dhaho peace preaching ay sameeyaan habeen walba meel ay baryaan mushaar loo qoro allowance loo qoro kadib aan dowladda oola tagan war dowladda waxaanan mataqaana arrintan soo jireenka xalkan baan u haynaa laba saddex afar shan biloodna way noo hergeshay waxaan rabnaa in mataqaana dowladda ay garab nagu siiso horta arrintaas in hor loo sameynin baan aaminsanahay researchkayga aan soo sameeyey madax dhanka kaloon la tashtana way jirtaa wayna ii warrameen colaadda waxa dhibka meesha ka jiro iyo qaabkii loo maareen lahaa marka taasaasaan kaa dhihi lahaa
aad maadsantaa shukran gabagabadaan soo gaarnay intaad lagdheeraad aada joogtay mise kusoo kortay ma jiro wax kaa yaabiyey oo rabtaad inaad wax ka qabato xildhibaanadii hore ay ka qaban waayeen adigna iminkan ay kugu taagantay cilin ay kugu hayso
wallaahi waxyaabo badan ayaa jira laakiin haddaa mid iyo laba aan kaa yidhaahdo waxaad arkaysaa qof lasoo doortay oo loo hagarbaxay oo lasugu tegey ama qoysnimo ha looba doorto amasana asxaab ha loo doorto oo haddana mar alla markii xilka uu qaada telefoonada dadka ka xirtay waxaad arkaysaa dad oon u dhammaanhayo oo mataqaanaa meel tuula ku go'doonsan oo haddana aan mataqaanaa war laga hayin soo cawanhayo telefoonada laga dansaday qaar xataa la ballamiyo booyadaan iliisoo diri ladheh oo mataqaanaa khadka laga saaray waxyaabo badan oo mataqaanaa aada iyo aad ii cajabgeliyey ama sana aad isdhehayso war qof ibni aadan tan kamaba suura gasho ayaad marta aan meesha aan kala kulmay aan u arkay insha allahu tacaala inaan aan wax ka bedelan aan sameyn doono haddii la yidhahdo aad iyo aad aad baad mahadsan tahay cabdulqani zaytuun Ahe, waxaa kale oo mataqaana waxyaabaha hadda weyn dhibabkan haysta inkastoon mataqaana blueprintka iyo manifestoga hadda intaan ku wada koobi karin Eh, waxyaabaha hadda beryaha nagu ziyaada ayaa waxay tahay dadkii isjeclaa oo baahida iyo oonka iyo rafaadka walaalka ku ah ayaa waxaad moodaa in la yaro kala geynayo nin jeclaysi u imaaday Eh, dadkii khayraadkii yaraa oo soo baxay eh, in mataqaana dadka qaas loo loo- loo mataqaana Loo badinayo.
loo badinaayo Eh, marka arrimaha hadda nagu soo ziyaada ayaa taa noqotay tension ayaa community dhexdiisa ka dhashay arrimo badan oo hadda walbank noo soo ziyaadayn baa jirta laakiin nasiib darro waxay noqotay arrintii community based in ataa la rabay community inuu maamushaa la waxay rabay ku salaysan ha waxaa nasiib darro noqotay rag siyaasiyiin inay dadka maamul hayaan Eh, gurubyadii xataa masaakiinta loogu talagalay inay howlo ku qabtaan raggii siyaasiyiinta inay dhex bood hayaan waxyaaba hadda aan la yaabanhay ayaa waxay noqotay war aniga haddiiba aan kor wax ka keeni waayo tii dadka walbank iyo meelo kale uga imaatay inaan inaan ayaga u madax banaanaadaan niyo waxyaabaha d- lala yaaban yahay ayaa hadda taa noqotay insha allahu tacala aana doonaya inaan wax weyn ka bedelo dadkiina isjaceylkii iyo walaaltinimadii iyo kalgaceylka u dhexeeyey iyo derisnimadii aan dib ugu soo celiy insha allahu tacaala aad baad mahadsan tahay intaana soo gabagabin cabdiqani eh, ka waran haddii aan een, shan daqiiqadood ama labaatan daqiiqadood aan kaa dhigno madaxweyne maxaad u qaban lahayd dadka deegaankaada lagdheera waa shan daqiiqo keliya madaxweynaha lagaa dhigay qasbadina waa ku furan tahay lacagna waad haysataa ayo kolley shan daqiiqa madaxweyne way noqon kartaa qadarka allah runtii waxaa hadda igu taagan madaxweyne horta waa position weyn mas-uuliyad weyn ay ku saaran tahay laakiin tan hadda igu taagan kolley kursigan hadda aan ku fa- mataqaana aan- aan raadinayo baad ka hadlaysaa wixii koowaad aan ku fikiri lahaa ama baahidood hadda dhabta aan ogahay waa reelagdheera waxa koowaad biyo la-aantaas ayaan aan dabargoon lahaa Eh, arrimahan oo mataqaana tacliinta naga haysto ama aan ka gaabin ama caafimaadka gabdhaheenna uu mush- isku umul raacayo dhaktar la-aanta ayaan dabargoyn lahaa waxa koowaad waa biyaha lagdheera meel ayaan ku saari lahaa eh, saacadaha madaxweynahan insha allahu tacaala iyo arrimahan xuduudka iyo dhibabkan haysta dhammaantood insha allahu tacaala aad aad u mahadsan tahay fariintaada ugu dambe ama qowlkaada ugu dambe ee aad gaarsiinayso dadka gobolka waqooyi bari iyo weliba deegaanka laga soo doortay Eh, waan salaamahayaa reer waqooyi bari eh, khaasatan eh, garissa county legdera constituency reer legdera waxaan leeyahay eh, eh, dad fiifiican oo wanaagsan ayaa tihiin dad dulqaad badan ayaa tihiin dad samar badan ayaa tihiin insha allahu tacaala waad isoo dhoweyseen wareegeyga hadda u dambeeyey si fiican ayaa mataqaana iisoo dhoweyseen sidaad iigu listeen waan idinku hambeen keli ee ka waantooba wixii hore ee mataqaana aad kusoo gubateen taasoo ah inaad qoys iyo qabiil aad wax ku doorataan inaad ninjeclaysi aad wax ku doorataan keliya qofkan muxuu qaban karaa muxuu muxuu higsanhayaa aad ku doorataan taasaan idin faraya reer legdheera waadna liibaanaysaan horumarna waad gaaraysaan
waa tahay dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan bal eh, iminkan muscabo
hagaag eh, waraysigaas si aanan ku gudubna yuusuf eh, dabcan barnaamijka ayaan dib ugu soo laaban doonaa eh, dhankaasi iyo arrimaha eh, arrimaha xaaladda dalka oanu maanta barnaamijka uga hadlayno laakiin eh, yuusuf eh, dabcan markaan eegno dhanka iyo baraha bulshada eh, waad iska garan kartaa maalmahan waxyaabaha sida aadka loo hadlayo maalmihii lasoo dhaafay saacadii lasoo dhaafay dabcan waa hee arrinta ukraine iyo ruushka
aada iyo arrinta ukraine aad iyo ruushka ee xaaladdu ma sahlan ayaan leeyahay aada iyo aad halkan dadku iskaga qaxayaan Aha.
gantaalo iyo culculus ee lasku adeegsanayay Aha.
saacadii lasoo dhaafay Mhm.
Een, dabcan een, ruushka Mhm.
waxa uu soo galay ama uu qabsaday boqolkiiba siddeetan waxaa leeyahay magaalooyinka aada iyo aad Ee, laakiin ukraine iyagana ciidamadoodu way iska difaacayaan Laakiin- dhowr diyaaradood ay soo rideen oo ruush iska leeyahay Eh, ciidamada eh, ruush uu leeyahay asagana waa laga qabtay sidaa maqlayo Mhm.
ama sida warbaahinada qaar ay qorayaan Een, waxaa sidoo kale musxabub laleeyahay een, dabcan r- im- kama ahan in wadanka ukraine uu qabsado laakiin wuxuu rabaa awoodiisa inuu tuso Uk- wuxuu- Adduunka.
haa, inuu Si tuso.
qaasa Mareykanka.
wuxuu sidoo kale ugu degay shalay inaad maqlaysay eh, qaab qa- twitterka qabsaday wuxuu leeyahay een, dabcan haddii aad farahay la soo gashaan waxa adduunka uu la fajico la yaabo ayaad la yaa- kulmi yaa la doontaa kulmi doonta dhici doona maha dabcan waxay markaas noqotay in ay marka xitaa mararka qaar ay leeyihiin maraykanka dabcan boota bootadiisii haddii tii baraha bulshada qabsatay yusuf boota dabcan maraykanka asaga een, cagajugleyn iyo wuxuu aqaanaa dabcan haddaad samaysaan Mhm.
eh, dabcan eh, handadaad waxaas laakiin een, Fra- eh, putin asaga iyo ruushka wuxuu leeyahay dabcan waxaa la soo ordayso ama la soo kuusan tahay ila shirtig ama ila imow taas ayaa marka hadda aad looga hadla waxaa sidoo kale uu madaxweynaha maraykanka uu sheegay isagana in arrintan markaasi eh, g seven ay ka fariisan doonaan sidoo kalena ay ka hadli doonaan shiinaha laakiin asaga eh, dabcan wuxuu uu ku taagan yahay maraykanka oo waliba dhadhexaad buu ka yahay shiinaha asaga.
dhagahayu ka fariistay laakiin way hadleen Ah, way hadleen waxay leeyihiin Ta- anagu Taiwan baa laleeyahay isagana laga yaaba in xitaa uu ku qaado duulaan
yuusuf arrinta jirta waxaa waye aad iyo aad Een, shiinaha dabcan eh, waxa waxa uu xigaa dhanka ruushka Mhm.
Eh, laakiin iyaguna waxay haddaad isku garbarbar dhigto Mhm.
ruushka iyo maraykanka dabcan ruushka ay la safanayaan aad iyo aad.
Eh, laakiin ma ogtahay waxaa la filayay xi- maadaama biden iyo maraykanka xisbiga iminka talada uu dimuqraatig yahay xisbi demokrat yusufow dabcan waa xisbiyada maaragtay inta badan duulaanka qaado xisbiga een, ee republica ee ee- ee trump ayaa somehow markii loo fiiriyo dhanka dagaalkii markii la dhaho ka yar ka yar eh, liita oo iyagu inta badan hadal iyo waxyaalahaasi ay ku dheereen Eh, kuwa- laakiin waxaa la kuwa- filayay kuwana dagaal qaadaan kuwa hadda eh, uu hayo eh, uu haya eh, biden Joe- ha ah, waxaa la Joe Biden.
filayay inay inay dagaal qaadaan laakiin xalay waa la weeyey biden wuu hadlay wariyaasha ayaa weydiiyey su-aal ah dagaal ma qa- een, micnaha ciidamadaadu ma badbaadin doonaan shacabka ku nool halkaasi ukraine ee maraykanka ah dabcan wuxuu yidhi haddii aan anagu iyo ruushka faraha is saarno waxaa dhacaya world war three dagaalka saddexaad Mhm.
ayaa dabcan halkaasi ka bilaaban doona arrintaasina waa iska ilaalinayna ayuu leeyahay waxaana moodaa hadda in een, ay faraha la geli doonin maraykanka iyo xulafadiisa netoba een, in ay markaasi dhex galaan xiisadaasi dabcan waa cunaqabateen oo keliya hadda waxay sheegayaan oo dagaal iyo muscabow arrin military eh, maaha.
sidoo kale eh, waxaa hadlay eh, nin kenya oo q- qaramada midoobey u fadhiyo arrimaha ruushka oo kale Waxaa- isagana waxaa loo soo jawaabay waxaa loogu soo jawaabay miimska miya miimska Waxa- waxaa waxaa lalahay Mm.
arrimahan waxba kama qaban kartide gaajada dadka Gaa- haysta.
baahida gaajada dadka haysta kenyaanka eh wax ka qabaan leh laakiin yuusuf waxaas waa iska qoraal ee laakiin baraha bulshada qabsatay Dabcan, meelba ha.
meelba soo bandhigaya dadka eh, Iska maadaysi waaye.
laakiin eh, dadka dabcan eh, nin xat waa sida qaar ay sheegayaan eh, dadka ay soo qaban waxaa leeyahay Eh.
eh, maxaa geli kenya afaaraha buti Afaar- abaartii iyo gaajadii dadka ka qaban laayihiin Eh.
marka meel walbay qabsatay marka waxaa leeyahay ninkaas qaramada midow ka tirsan qaar asaa leeyihiin eh, sawiradiisa xitaa way soo qaadanaya laakiin eh, waxaa loo soo jawaab leeyahay dadkaada baahi la dhimanayaan oo gaajo la dhimanayaan Yusuf, marka ogtahay- waxaa leeyahay Mm.
baahidaada gaajadaas Mm.
wax ka qaba kadib un bal aan aragna waxa kale yuusuf maogtahay ruushka Eh.
een, haddii arifaariis aa gasho Aad iyo.
adiga iyo kenyaankaba Eh.
hal gantaal ayaa kugu filan soo moyid oo dhulka kugu darayo marka iska joog ha degdegin ha fududaan Eh, Mm.
yuusuf ow arrintan ayaa jirto Mhm.
Een, waa haweeney waaye waxay u dhalatay dalka vietnam Mhm.
waxaa leeyahay jirkeeda jirkeeda waxa uu leeyahay carafta cadarka oo kale Mhm. si lagu ogaado himaa jirta iyada waa ursanaysaa yuusuf jirkeeda markaasaa urs cadar ayaa kasoo carfee naturally ah yaaba qofka markaa ursanaya marka qof walba dadkay u daawasho tagaanaya leeyahay Ah.
qof walba magaalooyinkaa looga imaanaya Mhm.
wadamo kalaa looga imaanaya Ah, dalka maxa- vietnam mar- ay maxaa joogtaa.
lagu ogi marka qofkaas inay een, cadar een, jirkeeda ku shubto mise wax walbo goos waxaa jiraan waxyaala jirka gelayaan yuusuf Mhm.
cadar ka lagu sheegayo Ah.
haddii hadda maanta amarsato hadda haddaa marsato Aha.
dee daqiiqado kadib ama saacas I mean saacado kadib Aha.
wuu baxaya maya saaca cadare waxaa jiraan muscabo daqiiqada ku hayaan is- walo t- saddex maalmood ku hayaan ku okay hayaan yuusuf adigu waa qabisanaysaa jirka waa meerinaysaa wax walbaa samaynaysaa ma fahmaysaa Mhm.
naturally waa la ogaaday qofka islaanta een, micnaha jirkeeda maqaarkeeda ara- caraf maxaa kasoo baxaya caraf ah cadar Mhm.
hayey maa jirtaa yuusuf Mhm.
marka dad walba ayaa meesha u daawatsay tagayaa kuwa qaar ay maaragtay marka ma lacag bay qaadanaysaa marka ha lacag eh, in aad mm, san ka saartid Mhm.
dee shaqee u noqoto marka ma gacantaa sanka ka saari mise jirkeeda meesha doontaba meel walba yuusuf Aha.
way ka carfaysaa jirkeeda meel walba cadar ayaa kasoo de meel walba hadhihin
yuusufow dabcan yani meel walba oo macquul ah Ah, ee yeah.
macquulgal eh oo a- oo aad sanka saaranayso Aha.
way soo carfaysaa Aad iyo.
marka een, arrintan si aad ayaa loo maaratay loogu hadalhayay in ka badan hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qof ayaa ka falceliyey Aha.
een, oo arrintan markii lasoo dhigay ama hal mar fiirsaday hal maalin gudaheeda a fiirsaday one point seven million qof mafahmaysaa waa hal Marka- maalin oo keliya Mhm.
Mhm.
marka waxay leedahay Mhm.
een, maalmaha Hadii oo- dad qaar laga yaabo inay caraf ka aheena
waa- oo maxay ka tahay haddii haweeney ka tahay sooma haweeney hadday tahay haddana yuusuf Aha.
carafta way si kala tahay Aha.
waxay leedahay way isbedelaysa mi caraf marki markii uu ugu dhaco micnaha eh, islaanta waa micnaha weli eh, wa- waa islaan dhasho Aha.
oo meel dhalma bixin Aha.
marka micnaha Caadada.
caadada ay hesho Aha.
caraftii way isdhimaysaa boqolkiiba toban oo ma- ah, yani hoos ya, Hoos siday ayay u usoo saartay.
dhacaysaa.
Ah, caadi marka kusoo laabato dane eh, boqolkiiba boqol bay tegaysaa boqolkiiba boqol bay tiisaa Aha, malahan waxaa is dhahaa ninkii yuusuf ahaa aha.
bal hal mar sankaa soo saaro may yaa fursaddaasi siiya maxaa u diidan Ah, tahay ah, ah, cadarka cadarka adiga soo marsa oo i- yaa- iga filan ya kan adiga soo marsa markaa soo marsa iga filan
yuusufow Ay.
cadar lasoo marsado dharka Mhm.
iyo cadar qofka natural jirkiisa kasoo carfayo haddii waa marka keliyiin.
maxay iisoo kordhin marka hadday jirkeeda oo maxay iisoo kordhin waa horta waa soo tijaabinaysaa maxaan kusoo tijaabay marka yuusuf waan tagay waan soo iska- tijaabay maxay iisoo kordhin marka ay kan cadarka aa marsato muxuu kusoo kordhinaya dabcan kan aniga amarsa kan haddii caraftii- kusoo carfinayaa ah, Soomaali.
wuu carfinaya kan Bas, kana wuu carfinaya.
kaa iyada shaksideeda is- isku soo carfinaysa soomaali marka gacanteeda marka Ha- haddana lacaga laga qaadanaya soo qofka Yusuf- mise qof walba free waa yuusuf waxaa leeyi maqlaysaa Mhm.
gacanta markaa saa ugu rugto Mhm.
aad saa ursato taa gacantaada waxaa kasoo carfaya cadarkii
malgoodaas aan ku daaya
Ay, haddaan waxaa ii daan waxaa meesha kuma haysid yuusuf haddaan sii hadlana waxay dhihi Eh, war gabadha maxaad uga soo horjeedaa May- Ha- soo carfayso yuusuf kama soo horjeedo Aha.
laakiin adiga eh, kolley sheekadon kuu sheegay Aad waa iyo- kaaga dhacay aad si fiican iyo.
aa u dhuuxday anigo keliya maaha dad badan oo fursadaasi sheegtay.
haddaa heli lahayd laakiin waxaan aaminsanahay vietnam haddaa joogi lahayd iminka Mhm.
inaad san kala aadi lahayd aad iyo aad hadda ka horena sasaa nin loo sheegay oo lacag mari karin oo musoo carfaya musuu soo qof soo ma aragtay aan soo carfaynin haye oo markii xitaa uu soo dhow yahay oo meel cabaar uu soo jiro laga cararayo laga cararayo haye marka daa waxay ahayd sanadkii hore inay ahayd aan filaya Intuu waqti joogaa?
waqti corona Intuu joogaa?
wadanka wadanka japan buu joogay ninkaas Eh, marka haye eh, sanadkii hore corona la- aad loo hadalhayay oo marka waxaa leeyahay ma lagu ma- dabcan waa la kala garan wadada xitaa waa loo kala xaari qof walba oo wuu xiran markasta maaskiisa wixii buu xiran marka waxaa isku sugayay cara wixiisa suudhi isaga kasoo baxaysay iyo maaska oo la xiranaya marka dadkii caadi marka uu kaga soo dusi marka marka dad qaar waa- ilaahay baa nooc buu kala dad u kala yahay laakiin iyada kumay dhal noocan Mhm.
dhowr sano ka hor ay ogaataa Aha.
leeyahay in een, waxyaabahaasi ay qabto Aad iyo marka aad.
hore caadi iska ahaan jirtay laakiin adduunkan horumar buu gaar hadda een, qaliin baa imaatay oo qofki waxaa jira xitaa isqalayo oo laga yaaba gur- korkiisa iyo jirkiisii ee, laga yaaba xitaa maanta inuu iscarfi ama d- car- korkiisa carbas u noqdo Yuusuf.
inuu daawo isku shubi karo Yuusuf.
dabcan way dhici karta wax walba muscabo Eh, yuusuf Mhm.
adigu ifaham aad iyo aad
yuusuf waa cajisan yahay Ii, buu leeyahay Een, yuusuf oo eeg, Eh, ma ahan yani qofka bini aadamka jirkiisa Mhm.
haddii la meeri waayo Aad iyo haddii yani adigu markaa cunto cunto Mhm.
dhididkii ayaa kaa imaanaya howlihii waxyaalahii kulli yani inaad isme inaad meerato waa khasab aad iyo aad qof ma jirto maanta isagoo meeran aa leedahay korkiisa intaa carfis intaad micnaha sanka saaratid ayaa soo carfaya waa tahay dhegeystayaal halkaasaan ku dhaafnay carafkaasi iyo muscab iyo gabadhaas uu inoo soo jeeday ee, dhanka ee, wadankee muscabo vietnam ma- vietnam ma raadinaysaa aad u mahadsan yahay muscab ciddi markaas raadin karto ay raadin kartaa anigaan ka mid ah sida muscab uu noo sheegay waa tahay dhegeysan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka xaaladaha dalka saaka diirada ku saran kaga hadlayay waa kulankii saddexaad markaa uu ka dhacay ama ka dhacay isbuucan gudihiisa ee waa dabcan eh, sagana tree waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta bartamaha dalka kala hadlaya asxaabtiisa dadkiisa iyo weliba bulshadiisa waxaana markaas uu kaga dhaadhicinayay uuna sidoo kale ka dhiidhinaya arrimaha markaasi taageerada u hayo madaxa xisbiga odm raila odinga iyo sidoo kale azmio la umoja oo markaas laga yaaba in shir weyn markaas ay qabto sidoo kale lagu la- lagu soo calamo saaro madaxa xisbiga odm raila odinga laakiin madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ay ka go-an tahay iminkan sidii markaas oo kaga dhaadhicin lahaa sidoo kalena uu kaga gadi lahaa musharaxa markaas iminkan u wato ee ah dhegeystayaal raila omolo odinga laakiin madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto isagana wuxuu ma leeyahay ciddaa doonta markaas waa wadan kartaa shakhsiga doonta markaas waa taageeri kartaa laakiin wuxuu leeyahay waa in markaas afaaraheeda iyo howlaha markaas dadka aad kaga gadayso waa in markaas faraha ka- aa ka- aa kala baxdaa oo aad markaas aan waxyaala dabcan dhinacada kala duwan ay isku haystaan mascab sidaasaa kam aan ku- aan barnaamijka aan faahfaahin kaga bixinayna sidoo kale diirada kuga saaraynay arrimaha markaas imikan u dhexeey madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa imikan si toos ah ayaa banaanka ay banaanka u maatay waxaana markaas imikan dareemaan dadka bulshooyinka ama sidoo kale qowmiyadaha kala duwan ee wadanka markaas ku kololool haddaba waxaa markaas madaxweynaha ka go-an tahay inuu markaas aad u dhimo taageerada bartamaha uu ku leeyahay madaxweynaha dabcan sida aad maqasheenba horaan baaritaano fara badan ama warbixino fara badan oo markaas kala duwan lasoo saaray sidoo kalena eh, afti fara badan la qaaday waxyaalo fara badan oo muscabow eh, ku saabsan bartamaha dalka ayaa markaas looga ogaaday in lagu taage- in lagu taageero ama sidoo kale taageero ba- xoogan uu ku haysto bartamaha dalka sidoo kale uu kaga itaalroon yahay dhinaca kale markii loo fiiriyo eh, madaxa xisbiga odm raila odinga warbixintu dambeysay soddon isdeed ayay tilmaamaysay warbixino kale konton iyo ko ay tilmaamaysay war dabcan noocnooc hadda ayaa markaas haddana leeyahay bal sagana tri eh, madaxweynaha wuu u qatay way dhacday maxaa dhici doona maxaa dambeyn doona maxaa haddana isbedel imaan kara dabcan haddana afti kale ah, dabcan waxaa la qaadayaa eh, warbixin kale ama data kale eh, baaritaano kale oo lagu kala ogaan doono bal hadda maxaa isbedelay isu- is- wax isdhimitaan ma ku imaada madaxweyne ku-xigeenka mise sare usii kacday Na- dabcan way bilaabatay oo qaar imikan way isku taxaluujinayaan bartamaha bal taageerada markaas imikan uu kurij horaan waa uu madaxweyne ku-xigeenka waa meelaha markaas uu ku xisaabtamaya dhegeystayaal laakiin imikan waxaa soo firigelinaya madaxweynaha oo toos ugu soo jeestay uuna leeyahay waa halkan ayuu markaas ka nugul yahay waa halkan markaas inaan ka kula jiraa sidoo kalena aan markaas meesha adduunta aan ka sibi karo mise ka furfuri karo waa inuu halkaas uu ka- oo dabcan uu ka bar- uu ka bar- uu ka bar tilmaamaysanayo dhegeystayaal hadda muscab waxaa laleeyahay tusaale la soo qaadanaya waxaa leeyahay ukunta ukunta dabcan gudaha ku jirta waxaa ku jira mala kala garan karo waxaa mar qaar waxaa laga yaabaa inuu ilmo ka soo baxo mar qaar waxaa laga yaabaa inay markaasi baasha ay fudowdo mise ay waxaa la dhaho eh, eh, Ay hallowdo.
ay hallowdo noqoto Mhm.
ay markaas ilmihii ay ka soo baxo ukunta laakiin hooyadii way dhalaysaa dooradii ama way dhalaysaa marka doorada dhasho waqti waa maxaa ka horeysaa waa inay ku fariisato laakiin haddii ku fariisan weyso waxaa markaas laga yaabaa in Inay ay hallowdo.
halaawdo Mhm.
oo markaas ay dhashii ay kasoo bixayso dabcan waxaa hadda markaas leeyahay madaxweynaha wuxuu rabaa inuu ku fadhiisto ukumaha ee bartamaha dalka si markaasi cunuga uga soo baxo waxaana dabcan loola jeedaa ama shakhsi uga soo baxo loola jeedaa madaxweyne eh, iminka soo socdo ama eh, eh, dabcan eh, madax asaga u wato waa raila omolo odinga Eh, arrimahaas dabcan siyaabo kala duwan ayaa qof waliba u qaada dhigaya loo qaada dhigaya loo kala hadlaya iyo weliba waxa imikan eh, tabaraaruqan kala fogaagan culeyskan waxyaalaha markaasi ku keeni karo iyo sidoo kale waxa u dhimi karo eh, dabcan siyaasadooda En, dabcan waxa uu adkeysana leeyahay madaxweyne ku-xigeenka oo markaasi ma rabo inuu kaga hadlo arrimaha markaasi madaxweynaha waxaa leeyahay waa haddii uu madaxweynaha madaxweynaha waxaa laleeyahay waxa uu keli la rabaa inuu hadlo madaxweynaha ku-xigeenka kadibna ay markaasi ka soo horjeedaan dadka bartamaha laakiin waxaa le aqliga loo degayo waxaa leeyahay waa lagu duraya ama waa la- waa la- waa lagu- waa lagula Waa laga hadlaya ama- hadashiinaya.
waa laga hadashiinaya si dab hadhow hadhow aad u hadasho aad sidoo kale ay kugu soo Oo jeestaan shacabkana bartamaha aad iskugu dirtid.
dalka. Eh, dabcan iskugu dir dabcan wuxuu le- waxaa leeyahay qaabkaas tacticaska ama ah, qorshahaasaa loo degaya asagana wuxuu leeyahay iminkan wuxuu u muuqdaa in uu leeyahay madaxweynehayna waxaan ku leenahay tartiib oo isdeji oo markaas dadkan ay kulugoynayaan ka har laakiin yusufow arrimahaasi dabcan waa way jiraan Aad iyo laakiin marar badan oo laga hadashiiyey ayaa jira madaxweyne ku-xigeenka marar badan oo madaxweynaha uu u jawaabayna way jiraan haddii arrimahan ay sii socdaan oo iyadoo sidoo kale la filayo in gobolka bartamaha ay aadaan oo ay ololo soo sameeyaan madaxweyne uhuru kenyatta uu hadli doono madaxweyne uhuru aad iyo aad filo jawaabta william ruuto sidoo kale Mhm.
Eh, dabcan waa siyaasadda la rabo in laakiin mugdiya hadda waxaa halkaas- leeyahay qaabka uu filcilinaya qaabka maskixiyana ah ama waxaa leeyahay Qaab tacti- deganaansho dab- ah.
deganaansho aad uu filcilinaya intaas waxaa leeyahay wuxuu gaadaya eh, codadka markaasi bartamaha dalka mar rabo inuu tashwiishi buuqi qayli iskaga furo marka waxaa sidoo kale eh, la talinayaan asxaab kale markaasi ka socda bartamaha dalka en, weliba aad sumcad ugu weyn oo sidoo kale aad ugu dhowaan horaanna eh, madaxweynaha dalka uhuru kenyatta taas ayaa hadda markaasi qiilka ka dhiganaya sidoo kale en, halkaas weerara asaga sidoo kale uu ka qaada laakiin waxaa leeyahay soddon maalmood ayuu markaasi eh, asxaab kale dad kale oo kala duwan yuu markaas u kala diro tuulooyinka si markaasi ay abaabul xoogan u sameeyaan sidoo kale la soco waxaa sod eh, markaas ay ku tegi doonaan bartamaha dalka asiga iyo raila odinga waa madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila odinga bartamahay tegi doonaan waxaana sidoo kale ololo uga fadin doona ama sidoo kale uu ku tegi doona bartamaha dalka si uu uu dadka oga gado shacabka ay ku dhaqan bartamaha dalka ay ku taageeri lahaayeen doorashada soo socota bisha sagaalaad waa bisha sideedaad ah, sagaalkeeda dhici doonta dhegeystayaal waa maalin waxaan filaya talaada inay taan filaya dabcan in maalintaasi Eh, haddaba maal- Yusuf.
maalmaha ka soo haray ayaan fiirin doonaa dhegeystayaal En, bal en, waxyaalaha markaasi dadka aada u sugayaan Eh, waa maalin talaado ah mascab sidaan sheegay En, doorashada markay dhici doonto doorashadii eh, labada kun iyo saddex iyo tobankii Aha.
ayaa maalin talaada dabcan miyay ahayd mise as- isniin aada iyo aad zaad uma xasuusta labadaas mid inay heedaan filaya labada kun iyo saddex iyo tobankii laakiin toddoba iyo toddobadii maalin Eh, si guud eh, yusuf dabcan eh, warkayna soo haya laakiin intaasi ka hor bal dhegeystayaal kooban ayaan siin doonaa fursadda Aha.
Eh, madaxweyne uhuru kenyatta waxau leeyahay ruto ma aha shaksi lagu aamini karo hogaanka ugu sarreeya dalka sagana tiriyo sidaasuu kaleeyahay ruto ma ahan shaksi u qalmo hogaanka ugu sarreeya dalka Aad iyo aad.
dhegeyste dhegeyste ma la joogaa xilligii raila odinga uu hogaanka wadanka qaadan lahaa maadaama iminka ay tahay markii ugu horeysay ee ay dowladdu taageerayso ma la joogaa ma tahay xilligii raila odinga uu noqon lahaa madaxweynaha wadanka ee shanaad doorashada soo socota mar haddii madaxweyne uhuru kenyatta uu isagu si toosa u taageeray gobolka bartamaha dalkana laga gadayo oo laleeyahay taageero kooban ayuu halkaasi ka sugaya dabcan iminkan asaga qof musharaxa sida baraare cad oo sidoo kale uu sheegay waa xisbiga o d m raila odinga ee muscab doorashada waxaa ka harsan boqol lixdan iyo afar maalmood sagaal iyo toban saacadood iyo sidoo kale sideed daqiiqo ayaa ka harsan waa boqol lixdan iyo afar maalmood sagaal iyo toban saacadood sideed daqiiqo ayaa ka harsan dhegeystayaal waa doorashada guud waa doorashada sagaalka bisha sideeda dhici doonta dhegeystayaal Mhm.
Ega, ega, ega.
aad baa la isku diyaarinaya saaxiib weerarada durba way bilaabatay dabcan hadda waxaa haystaa en, waxaa leeyihi one bullet ayay haystaan Aye.
En, uhuru one bullet waa haystaa En, waxaana Hal xabad.
hal xabad Hal rasaas.
hal rasaas kaliya isla haystaan waxaana isla haystaa en, en, dabcan en, en, uhuru iyo raila dabcan uhuru oo- iyo raila oo iswataan iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka iyo xulafadiisa asxaabtiisa ee kenya kwanza is- eh, isla wataan marka waxaa leeyahay kanna wuxuu dhaha xabadda in ay eh, u- eh, rasaasaas inuu qaado kan uu ku gamo kanna kan inuu ku gamo marka dhexday u taallaa marka waa la kala hardamayaa eh, geeska laisgala- laisge- laisgelinaya laakiin maxay tahay sababtu madaxweynaha heerkaas uu ka gaaray qaadka telefoonada sida horaanba uu nii sheegay muscab eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan goor warkii ayaa maqli doontaan laakiin dhegeysta warqadka telefoonka
Star FM.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة
آه، وعدم بالله من إيرتوغا magacaaga inoogu celi
حسين دمبل haya dhimbil soo dhawow
وأنتو كوريا هرت حلقي وضيقة لغوص حرم تخيلها وايسوكتا مدحنا ماذا مقرد waa garta reela xilligiis ayaa la joogaa تخيلها أفر شير سوى أي أنا أفر في شير كي أوري سمها وأسا أوري haye كي أوري سي ومرد لكن haye
عندنا أسايا ربان كألا inaad uh, u rido
ya inaad haddan u codaysay ayaa doonaysaa ha marka nin hadda odaya weeye oo hadda kitaabkii laakiin oo kale aad dhimbil qortay, dhimbilow hadda ba code codaynta haynoo dambeyso laakiin hadda maxaa keenayaa in weerar afka toos ah loogu qaado sidoo kalena loogu kala jibinayo madaxweynaha qorshahaas muxuu kaga dan leeyahay
horta wuxuu kaga daleeyahay horta asagiyo raila waxay wada galeen een, heshiis oo b b i ku saabsan oo qarsoodi ah a oo la sheegtay la sheegaya ra-iisul wasaare awoodle iyo madaxweyne labada horta midka u weyn waa midaas oo qorshe isku ogyihiin baa jira haye oo salaantii ay keentay oo dadka waa wada ogyihiin qorshaha dadka waa ka dhergsan yihiin dhammaan qorshahaas waa mid u gaara odayga xitaa wuu ogyahay een, ninka la yidhaaho ruuto een, taa wax qarsoodi male waxa kasoo bixi doona b b i dan hadda la sugaya hadday xitaa kasoo bixi shanta sano uu ku guulaysto dambe dib bay usoo celin doonaan ayadoo laftigeeda saa aaminsanahay waaye marka marka waxa fursada ugu weyn labadoodu ee, waa isbahaysi oo labada madax bay labadoo rabaan odaygana hadda toban buu soo liqay waa nin dhalinyaro ah inuu rabo midan kale markay didia soo baxdaan anigu aaminsanahay ma garat midda kale ninkan waa sidii kibaaki tobankii sano kibaaki hayay dagaaluna wuu kacay dadka wax la dilay ma lahayn wax la dhacay maahayn dagaal ma jirin mid degan buu oo inta- inkastoo nin dhaqaalayaraan yahana uu ahaa kibaaki waxaan aaminsanahay inuu sidii yeeli doono odayga reera ma garat waa garta laakiin hadalku adeegsaday madaxweynuhu waxaa layihi waxbaa la iskula haraa haddaad cid een, haddaad cid colowdaan waxaa layihi haddaad qof la colowdo sidii meeshii ugu dambeysay hala colowdi haddaad qof la saaxiibsana meeshii ugu dambeysay hala saaxiibi oo macnaha sirtaada iyo arrintaa waxaa laga yaaba qofkan aad saaxiibtay inaad isku dhacdaan iyo aad colowdeen inaad isku soo noqotaan aad iyo aad wallaahi oday waxba lama harin hadalladuu adeegsaday waa hadalla adag isaguna wuu ogyahay hadda wuu qarsanayaaye waxaa le bawbuurka lama meel mugta madax baa ku hosirtay ma ogtahay hadda hadalkan uu leeyahay oday waqtiyaar buu leeyahay inuu ninkuu doonto taageero waa hadal asmacaansi ma garad waa garta waan aaminsanahay laba bilood oo u dambeeya inuu furka furan doono oo uu uu- uu uu soo bandhigi doono macnaha uu uu Caradiisa.
caayi doono asaguna caradiisa inuu soo bandhigi doono haa marka hadda waa afgobaadsi baa la dhahaa wax haddana ona waa waa waa saa sheegtay waa lala teliye waxaa la yidhi barsamaha ka heli- cod ka heli mayside een, hadal maxaan ku hadal odayguna uma dulqaataba xa- een, hadda haddii in yar oo dhaado ma dulqaato madaxweynuhu een, macnaha wax caya marka waxaan aaminsanahay inuu furka foori doono ninka la yidhaah ruuto waad mahadsantihiin kuwa dadka iga dambeeyaan u banaynaya aad baa mahadsantaha adiguna dhegeystaasi waa mahadsan yahay ee, qaabka wanaagsan ee barnaamijka qeyba uga soo noqday si guud maadaama uhuru uu taageerayo raila ma la joogaa xilligiisii madaxweynaha sharaadu noqon lahaa hallo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
وسلام عبد الرحمن وقاعد كاسة وعاي soo dhow salaad
وان دوه وان السلام مركو على الصبح ونكسي subax la mid ah
هذا أقول الجولة aha
أنا ملايني كل هذا الذي توصل معناها مدحوينها وماشي معناها وكرر الذي وكشيء إنك هذا كله معناها ويكون سوبر ديني من بعض ملايين haye maxaa waxa usoo kordhinaynin
معناها وحوي تاجر وهذا يوسف كردين زغيلة مجرى haye
وهذا يكون نسخة من الروتون ملاها ملاينا haye
معايا نقول بو ماشي موقف كيف مركو وتاجر وتاجر وحد الدائرات هو مدحوينها ومعناها وشيء ما جرته laakiin shacabkii uu hogaaminayey ayuu ku leeyahay ninkan inooma wanaagsano gobol ahaan
هذا بس وحوى وأن سياسة وهذا مو ونكسنة في واحد في قد موت أسوق قلت تاجر فيها هم بس إحنا دينه ما عرفت يعني سوى مثل كرون بولا موت من هنا Mhm.
واحد كلام ما عرف ونقف فينا كلام ما عرف أنا وقف كاتن تاجر سنة وحدها ما عرف دي قف ما عرف تاجر دي سوى موجود كره دي ما له ودك ودك من المغرضي ده عشان حكم كده وتاجر موجود كره لكن كل يوم حوالي نور بالرأي بوليه الرأي جيسم بكل غازم دون عشان في العيش waa garta
waxweynu hadda maaragtay dadka laga galo oo hadda eh, nimankaas hadda ay maaragtay isaga hadda madaxweynaha haddii markii hore isaga oo eh, sidiisa maaragtay siyaasadiisa sidii hore u toosneed uu u wadi lahaa eh, madaxweyne madaxweynkiisana uu la socdo isagoo madaxweynekiisa yani waxaway ballantii hore ay galeen macnaha aan ka bixin inuu tartiibka dhex baxo maaragtay loola uu iska socdo waa iska fiicnaan lahayd laakiin waqti hore oo maaragtay ninkan oo siyaasadiisana eh, dadka badanba aysan aada usii jecleen maadaama uu la qabsaday oo macnaha eh, dhinacaas macaragta oo aada moodid inuu maaragtay nin uu dowladdii uu kamid yahayba iyo hadda waxaa waaye sumcadiisa iyo maaragtay uma malaynaya aniga hadda kulley inay waa garta taageero yani ninkaas loo hayo inay soo kordhinaysa uma malaynaya Mm, waa garta dulucda sheekada salaad ee, raila waxba xilligiisa weli lama gaarinaya leedahay
كل ده نسيب وأمس كجرا وده اللي وده كواد المقرات دي بس كتر تم كلا لكن في الدنيا والبنا وحوالي كل نبى مقطع marka taageerada dawladda u hayso dawladda moogta dadka ku jira waxa waaye maaragtay waa dad yar oo kooban oo sheexada maaragtay arrimo dan gaar iska leh oo nin walba meeshaas macnaha uu danba uu kaleeyahay maaragtay inuu wax ka faa'iidaysto marka laakiin waxa waaye sharciyadda shacbiyadda ayaa ka weyn marka shacbiyaddana waxaan malaynayaa kayna inuusan wax weyn ka haysanin maadaama maaragtay siyaasadiisa aysan mid fadhida aysan ahaan aad baa mahadsan tahay saaxiib
aan ku silaan sid la mid ah salaad waa mahadsan yahay hallo star f m السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma أبو عبد القادر وكاسو على مقالة مديرة waa kusoo dhaweynaa walaal آتي هذا ندو Mhm, barnaamijka gudagal برنامجك وحن أبقل قبينا مدهويني هذا الكشالي كدوات Mhm, maalinkii arbacada ahayd آه مركا آدي هذا نقو ما تعلنا haye مركا وحن تاغيرينا مدهوينها هذا أسوى أوز أوزلرب isaga qofka uu rabo ها مدهوينه قفكي سوات ونانا هذا تاغيرينا رأيلا ومولو دين كان تاغيرسنا مال- وحوي بريدان عند رير مديرة قارهار haye haye dowladda taageerada uu ka helaya rayla wax may u taraysaa زايد آدي آد آدي آد اللي مدهوينها وته تاغير بدن وايتا مدهوينها haye ها taageero badan ah haystaa meel oo hadda westan ciddooda u badan ma garat bartamaha
bartimaha ciddooda u badan Mhm, marka aad iyo aadaan u taageeraynaa ninkii yani oo ciilka arkaana cii- taas asagay joogtaa laakiin madaxweynaha hadalkii daraad ku dhawaaqay taas asagay kasoo baxday waa gart aad baa mahadsan tahay cabdiqaadir marka
dhegeysta ugu dambe warka kahor star f m hallow
halo ustaasa soo dhow walaal magacaaga inoo sheegay halka dana soo hayso
walaalo markii ugu horreysay waayo waad mahadsan tahay haye magacaaga inoo sheeg
waayo xa- magacayga xabiyi meena la dhahaa haye intee joogtaa xabiba ka gudub waa ka xunnahay qadkaa ka go-ay yuusuf bakadi sidoo kale mustacab ismaaciil dhammaantiin dhegeystayaal barqa wanaagsan dhegeystayaasha qaadka telefoonada iminkan siinana inter waa inta yara dhaqi- daqiiqadaha soo hartay ee dhegeystayaasha naga codsanayaan in markaasi fikradooda aragtidooda dhammaan aankooda aan wada dhegeysano ku saabsan qodobka dooda saaka miiska inoo saaran ee ku saabsan arrimaha markaasi soo kala dhexgala madaxweynaha ah, dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto weliba bartamaha dalka oo imanka markaasi uu dhaxda ugu xiranaya sidii uu markaasi kaga soo weecin lahaa sidoo kale taageerayaal uusan ugu lahaanin bartamaha dalka dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka arrintaasi waxa u kacay iminkan uu sidoo kale- sidoo kale u istaagay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sidoo kale dadka wuxuu kaga dhaadhiciyey bartamaha dalka inay arrinta ka ka digtoonaadaan sidoo kalena ay wataan shaqsiga waa asaga markaasu taageeraya waana shaqsiga markaasi madaxweyne ah uu markaas ula rabo ee sanada labada kun laba iyo labaatanka waana raila omolo odinga azimiyo la umoja dhegeystayaal arrimahaas ayaa iminkan cirka kor iskugu qaaday ama sidoo kale cirka iskugu sharadhay taasoo qof waliba iminkan rajac ku noqotay weliba hadalka markaasi madaxweynaha uu jeediyey taasi oo dad badan markaasi aysan ka filanin inkastoo dadka qaar ay leeyihiin wuu talax tegay madaxweynaha ay arrimo fara badan ayuu markaasi bannaanka keenay taasi ayuu sheegay in aysan u suurtagelaynin madaxweyne ku-xigeenka inuu taageero sidoo kale uu ku taageero hogaanka uusan ku aamini karin sidoo kale uu ku dhaafi karo shaqsi isbeddel keeni karo sidoo kalena hantida dadweynaha ilaalin karo waxaana dabcan hadalkaas ula jeeday madaxa xisbiga udm raila odinga oo iminka si ballaar ah si cadna u sheegay inay gobolada qaar ay tegi doonaan isagoo ay sheegeen inay olala xoogeen sameyn doonaan waa arrimaha markaasi waddanka ka taagan dhegeystayaal waa hadalkii markaasi in badan la sugayay lagana dhowrsugay madaxweynaha laakiin iminkan wixiisoo dhan bannaanka ayay ke- ayuu keenay madaxweynaha in badan ayuu markaasi la aamusnaa dadka iminkan gobolka bartamaha ee go-aanka la taalla laakiin madaxweynaha isaga ku-xigeenka uu ka gaabsanaya arrimahaasi mana rabo inuu hadalka markaasi madaxweynaha u sheegay laakiin si dadban oo keliya ayuu markaasi iskaga difaacayaa laakiin ma rabo in kalsoonida dadka ee halkaas uu ku leeyahay inuu lumiyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka wasacoo dhegeystayaasha qaadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan hal rasaas oo keliya haldhay hasha rasaas yay ku dhici doontaa yaana markaasi ka quusan doonaa siyaasadda raila odinga muu ka quusan doonaa siyaasadiisa oo iminkan garbaha markaasi laga kala wado waxaana ka kala wadaa madaxweynaha ku-xigeen oo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo asxaabtiisa dhegeystayaal iminkan aad ayaa sanadka loo luudinayaa raila odinga waxaana loo loodinayaa kursiga ugu sare ee sanadka labada kun labiyo labaatanka halka ninka kalena markaas uu ka biidiysan yahay uu leeyahay dabcan aniga markaasi qaabili kara kursigaasi mise u qalmaa haddaba go-aanka dhegeystayaasha iyo weliba waxay la taallaa dhegeysta dadka shacabka laakiin arrimahaas ayaa iminkan waddanka ka taagan oo sidoo kale bannaanka wax weliba noqotay dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin barqa wanaagsan muscab
hagaag yuusuf oo saa sheegtay dabcan daqiiqada ugu dambe ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaasha ayaanu iminka fursadda siinaynaa si barnaamijka iyaguna qeyb oga soo noqdaan bal madaxweyne uhuru kenyatta kulankiisa ganatri ka dhacay hadalkiisii ahaa ruto ma ahan shakhsi lagu aamini karo hogaanka ugu sarreeya dalka ruto kuma wanaagsan hogaanka kuma habboon hogaanka danaha dalka kuma wanaagsana xilligan waa in uu wax ka bedelaa habdhaqankiisa markaa kadib ayaanu eegi doonaa inaan taageeri karno laakiin hadda dabcan wax liiska- ulahana malaha markaas si wanaagsan Mhm.
liiska inuu ma jiro ayuu leeyahay hadda inaanu taageerno waxaana ku geda jirnaa sidii aan oga reebi lahayn in uu hogaanka waddanka uu ku guulaysanin bal iminka ma la joogaa xilligii raila odinga isagu uu hogaanka waddanka hanan lahaa maadaama uu taageero ka helayo dowladda iyo madaxweyne uhuru kenyatta eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber halow star f m
Halo, asalaamu calaykum.
wacalaykum assalaam waraxma
Ah, xabiibaa dhaqan, dhaqankiiba.
soo dhow xabiiba
Waa dhow yahay.
haye barnaamijka u gudagal
Haddaan raadiyo furo, laakiin wax yar baan ka maqlay. Waxaan leeyahay hadalka madaxweyne uu jeedinahay.
haa Horta waxan waa siyaasi, waa siyaasi waa.
haye Siyaasan wuxuu doontana wuu iskala hadli. Madaxweynaha waxaan leeyahay waxaan uu jeedinayo waxba kama jiraan waa. Markuu asaga Ruto oo su- asaga la barjire, Mhm, as la barjire, muxuu ninkan tuug waa, waxaas waxaa loo dhihi waay.
mhm.
oo haddaas lee waa tuuga waxaan lacagta daamu xaro waxaan waxaan waxba kama jiraan siyaasi waa madaxweynahana dan buu wataa danta wata maxay asaga waa tahay nin galbaan danta waata waxaa b b i gana dan ugu jirta laakiin b b i gana oo nagsimaantada la sugaayo mu dan ugu waxa uu raadinahaya asagana jee muu raadsana prime minister ahaata ahaa micnaha weli kamuu quusanin baa leedahay inuu dalka hogaamiyo
aa wilika ma quusan wax dan buu wataa ninkan william rutona oo magac ka hadlayna horaa markuu asaga la jiro lab twenty thirteenka baka twenty goorma oo la barjiro meel kasta makaa kumimimi makaa kumibaatia Laakiin- ruto laakiin Halima- axadka ah wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay intii aan isla jirnaan akhristay hogaanka waddanka kuma habboona ninkan ayuu leeyahay
waxaan siyaaso waxaan siyaaso waa maxaa ku- a- a- a- kuma habboona maxaa horta isaga waaba madaxweyne waaba galbanaya ma iska daayo waxa maxaa dhex geli waxaan oo gal- raila waxaan leeyahay madaxweyne gadaashiisa ka soo ka soo noqda ha soo hor istaagay ninka ala tartama suu sheegahay ala soo tarta waaja kujifata nyuma rais aad baa ama umahadsantay siyaaso waxa madaxweynaha naasad waa galbana ayarko Halim- iska gadhay labada qof ayaga ashida samaan xalima adigu Aa, adigu adigu taageero weyn oo ruta ayaa tahay
ani taagan ruutan taageerahay Bo- qaabil axadin ideen ani horta lorda kasoo guuray Haye.
markuu dhahay aniga horta kuwanyo sigistafo mar asaga iskugu imaadeen lorad yuu dhahay jamena munipate makakumudha makakumingine william ruto axadiga axadin ideen nadawa ideen nikulipa waa garta Aniga dhiiga ayaa waxaan boqolku daasanaa.
amaanta aad baa umahadsan tahay
ayaye waaye
halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxma
waa jiib cabdi oo kasoo hadlaya location boloqodhi mandheeraano tramo Ha soo dhow saaxiib
barnaamijka markaan u gudagala Mhm,
madaxweynaha ee, waxaan dhihi lahay gabaxiisa oo cuni kara waa soo cunay ee, isiga hara ee, ba- barnaamijkan ha ka hera ha u daya labada ee, u taagan raila iyo ruto ha u daya macnaha ee, doorashada ha u daya wixiis asaga aad soo soo dhamaysani kara qarnigiisa waa soo dhamaystay Ben- waa annaga soomaali ahaan reer mandheeradno danaanay wallaahi oo sidaas u fuushamay gaajo unbaa u nagu dhigtay wax faa'iido on ka faa'iidmina ma laha wax aan la soo gelina ma la soo gelina ma laha banaanka ilaahay ha ka mara Ya- iyana wax ka faa'iidin eh, eh, saaxiib
ya walaal iyana wax ka faa'iidin qofkee qofkee ayana wax ka faa'iidin
wax wax ka faa'iidaba ma lahaba soomaali ahaanba dowladda jubilee
dowlad dowladda jubilee dowlad jubilee miyaa ula jeedaa M- dabcan uhuru iyo ruto way iskula jiraan haddii aad markaasi leedahay waxba kamaana faa'idin haa dowladda jubilee oo dhanba waxaan ka faa'iidnaba ma laha Haye.
Hadda waxaan raacsan hadda waxaan raacsanna annaga mandheera nodahaan markaan aanay mhm ud ud n ayaan raacsannahay ud n ayaan raacsannahay mhm waxaa weeyaan ma rabna ee, madaxweynaha wixiis wada raallina kama nihin ee, mar kooba raalli kama noqon doono kununa ma siini doono wixiis asaga wada waxaan annaga raacsanaa o d n yaad kuura siin yaad kuura siinaysaan
waxaan kula siinaynaa ee, madaxweynaha hadda cusuban oo oo maxaa ladahay ee, magaciisa yaabay
raila ay- ayaan annaga aan taageersan hadda raila rayla ninka madaxweynaha uu wata soo maahan isaga
ee haddii aas madaxweynaha raila wato annaga ruutuna waxay ruutiiba iyo waxaa isku dhacsan mogtahay madaxweynaha isku dhacsane haye
waxay isugu dhacsan yihiin maxaa waxay isugu dhacsan yihiin macnaha ninkan aniga rabaan soo gelina adiga banaanka ka mar camal yaa mandheera wax u qabanaya oo aad leedahay waa codka waan siinaya
mandheera yaa wax u qabana oo codka oo macnaha la- codka la siinaa soo maa ha
codka waxaa la siinaa duqaan oo maxaa la dhahay wax badan la caburi rayla odinga oo- haa raila Aad- odinga wax badan wax badan wax badan lagu soo istaagay waata xaqbaas uu leeyahay Aad baa mahadsantahay.
xaqbaas uu leeyahay in la siiyo Mhm.
Ee, aad baa waxaan mahadsantahay leeyahay in la siiyo.
wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi ka gudub dhegeystaha kale haddii aan siiyo ee qadka ku jira gabagooydii aan kusii siqeynaa daqiiqada kooban ino harsan star f m hallow hello hello hello soo dhow saaxiib
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa xuseen oo jooga xagar jirid haye soo dhowo xuseen soo koob
aba waan kuu dhowahay haye
waana mahadsan tahay sida la mid ah
idaacadda iyo iyago dhan ayaan salaamay muslimiinta oo dhan baan salaamaya Mhm.
salaam bacdigii ha
uhuru nin uu aqaano buu yidhay siyaasadda bar ka mar haye
maxaa sababa eh, ani adi haddaan meel wada joogno ama meel aan ku wada noolno macarifaan noqonaynaa S- aad iyo aad
macarifada wixii aad igu tilmaanto Mhm.
xumaan male ow waa garta
hadda wuu tilmaamay waanan ka filaynay arrintaa iyada ee ninkan ruutoo la yidhaahdo inuu arrimaha siito ay soo babaxayiin horta ani naf ahaantayda waan iska filanaya Mhm.
mar iyo laba dhowr jeer buu madax soo noqday oo dawladdan kenya uu madax ka soo noqday intuu soo noqdana aniga wax unbuu boobay ma ogi wax u gal ani ma arkin waa garta ma ma xaqiijin karnaa laakiin waa eedeymaha loo jeediyey eedeymaha haa u loo jeediya nin la eedi hadda aragta wax unbaa ka dambeeya haye
dhulwaada soo ma arkin tuu ilmo god oogu haasto mid buu kaga tegi Mhm.
kii godka lagaga tegayuu noqdee Mhm.
maanta madax nooma noqon karo manas dooranayno wixii annaga wax noo gelahay waxaa waaye ninkan rayla eh rayla muxuu kuu gelayaa ama kuu qabanaya iyo siyaasad asagooba waxbaba ahayn buu wax noo galaba ra-iisul wasaare ayuu soo ahaa maxaad ka macnaha aad ka faa'iiday faa'iido maalinkaasaa noogu dambaysa khasaare ma ogi inta ka dambaysa asaga Mhm.
miyahow dhib badan baan la kulannay waa gartay marka waxaa leedahay waxaa la jooga xilligii raila odinga uu madaxweyne noqon lahaa haa maanta xilliga uu madax noqon lahaa dalka iyo dadka uu wax u qaban lahaa yaan maanta taagannahay aad baa umahadsan tahay aad baa umahadsan tahay xuseen ayo dhegeystaha ugu dambe star f m hallow hello asalaamu calaykum waraxma wacalaykum asalaam waraxma
soomano joogo degmada balanbalan soo dhow soomane
horta ina waan dhawaay haye
horta dadka waxbaas kaa khaldan Mhm.
hebel waan dooran ruux inuu shaksi u dhaxal rabo haye
laakiin waan dooranaynaa markuuley muxuu gacan ku hayaa marka haye
horta dadka ha kale wax kala bixiyaan qofka ada qofka markaa rabto aa dhisi rabaa dheh Mhm, mhm.
marka horta asaga madaxweynaha midda wuu ku fashilmi doonaa miduu ku fashilmaya inuu rayla uu taageera haa muxuu ugu fashilmaya sidii mooy uu beri asaga inta usoo qaado ku fashilmay soo makarasi ha two o two ha
sidan bay noqon doontaa laakiin mooy waxaa leeyahay uhuru berigaasi ciddooda ayaaba kasoo horjeeda gobolka bartamaha oo aan ci- codad siinin hadda nafta bartamaada kasoo horjeeda haye qarar idin baa kasoo horjeeda mhm
marka asaga inuu shub ka dhaw sidii kibaaki Hmm.
wuxuu taageerina hoosta ka taageeray ahayd mhm inuu si soo bixiyo ma aheen haye hadda waddanka hadduu qaadaasa ka dhaco mhm egaa soolo kumuu yeelan mhm
markaa waxaa leeyahay horta madaxweynaha dowlka kala baxo mhm labada ninna ha tartamaan mhm
runtuu anaga wax u xaday oo u cadeeyey oo wax oo laatusamaan arkin haye kenya nin kasta wuu boobe mhm nin hadda u xiran oo hebel baa tuuga oo la qabtamaana maqlin haye nin kasta wuu la aftikayni lacag buu iska bixin wuu iska tegi waa gartay marka eh, waxaa leedahay waxa uma soo kordhinayso taageerada uhuru raila odinga waxba uma soo kordhinaysa inuu ku fashilmin baa yani dadkana hebel baan dhisaa dhahanaya iskaa qaldin waxba Waa mahadsan Waan Soomaali.
dhisaynaa, waa beer madow waa mahadsan tahay soomane dhegeysta ugu dambe Waa- ayuu waa ahaa. waa mahadsan tahay dhegeysta ugu dambe ayuu ahaa soomane ee barnaamijka ee markaasi ee aan kusoo gabagabaynaynay aad bay umahadsan yihiin saaxiibada dhegeystayaal ee
waataa dhegeystayaal dhegeystayaas ayaa u dambeeya soomana sida muscab uu sheegay muscab inuu mahadsan yahay saaxib yaal aad baad u mahadsantihin sida qurux badan fikirkiina aragtidan dhammaan aad usoo wada dhibateen dhegeystayaal ku saabsan barnaamijka saaka diiradda ku saaran arrimaha saagaana ee kulankii madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu markaas kusoo sidoo kale dabcan kaga gadaya arrimihiisa qorshihiisa higsiga markaasi sanadka labada kun laba iyo labaatanka uu wato iyo weliba ololaha siyaasadda uu markaas u sameynayo madaxa xisbiga odm raila odinga arrimahaas saaka diiradda ku saaran iyo sidoo kale sida uu daneemaya madaxweyne ku-xigeenka arrimahaas ayaan gurf- ku gurfinayna barnaamijka waxyaalo fara badan kusoo dhegeysteen kaga aragtidana iyo dhegeystayaasha kuwa markaas imikan ay soo beegsanaya kuwa markaasi soo beegsaday iyo sidoo kale kuwa aan u suurtagelin inay ka qayb qataan kuwa qaadka telefoonada ay ka baxeen durbo kuwa culeysyada faraha badan dareemayaan kuwa markaasi doonaya inay isku dayaan iyo sidoo kale kuwa dhegeysanayana idaacadda maraaska ka bedelin tan iyo saakay barnaamijka markuu habada soo galay dhegeystayaal ee wargeysyada yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil ay si wada jir u daadinayaan barnaamijka waxaynu ogolaan hadduu ay bahraale ka noqdo maalinta berito arrimaha dhegeystayaal dhacdooyinka iyo sidoo kale wargeysada caalamka xalaha ku qoran sabti weliba barqanimada aada dhegeysataan barnaamijkaas ana soo saaraa inta ka hore waxaa naga tegaya sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran wa shukran jaziilan walba naga dhegeysanaysaan marnaba iska bedelin mowjada si wararka iyo barnaamijyada aysan kuu dhaafin dhegeystayaal inta ka hore waad mahadsantihiin saaxiibayaal